waxyaalaha kala duwanay qoraan suaxli baa si toos halkan aad oga dhegeysataan dhegeystayaal wargeysyada kale ah daily nation standard qeybaha dambe dhegeystayaashan fursadu siyaasadkase kuwa barisan kusoo kakacay deegaanka magaalooyinka kala duwan ay ku kala sugan yihiin waxyaalaha laga hadlayo maqalka idaacadda qayb ayay ka tahay dhegeystayaal alaba xubinta wargeysyada anigoo ah yuusuf bakad ayaa inila socodsiiya waad ku mahadsantihiin mar waliba saaad u xulateen idaacadda star f m eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qeybaha dambe hadduu eebaha raalli ka noqdo laakiin markale iminkana aan soo qabto wargeysyada waxyaalaha kala duwan ay qorayaan freedom has come dabcan iminkan dabcan madax banaanida way imaatay waa dabcan waa sloganadii ama sidoo kale halkudhegyadii ay markaasi ay in badan ku qaydhin jireen khulafada taageerayaasha iyo sidoo kale dadka aadka u adhow siyaasiyiinta madaxweynaha dalka william ruto tani waxay imaaneysaa kadib markii shalay nuurdiin xaaji waaxda daacuud soo eegidda dalka uu markaasi dabcan aada uga gaabiyo sidoo kalena extension uu ku sameeyay termination kiisaska markaasi la xiriirta shakhsiyaadka iminka lasoo magacaabay ama qaar ka mid ah ka magacaaban ee wasaaradaha xukuumadda madaxweynaha william ruto halkan waxaa ka mid ah aisha juma oo loo xil saaray gabadha markaasi dabcan isdhexgalka jinsiga iyo sidoo kale public service dabcan in loo magacaabo wasiirka ayaa markaas loo haystay dabcan lacag isdabamarin iyo sidoo kale dil taas lacagta lagu sheegay sagaal iyo toban milyan oo lacagta dalka oo ku baxday lacagta c d f ta ama n waa lacagta c d f ta wadanka waa dabcan lacagta c d f ta ismaamulka markaasi xildhibaanka ka aheeday malindi caaisha juma ayaa kiisaskeeda in badan markaasi gacanta ku hayso waxda dambe baarista sidoo kalena aada u daba socotay laakiin hadda waxay markaas iminka daba socotaa xilka markaasi loo magacaabay iyo sida markaasi xukuumadda madaxweynaha william ruto iminkana ay doorkeeda doonaysa inay ka qaadato dhegeystayaal tani ayaa noqonaysa in hadda nuurdiin xaaji oo markaasi shakhsiyaadka lagu haystay dembiyada kala duwan ee diilka iyo sidoo kale musuq maasuqa ayaa hadda markaasi kiisaskooda ay doonayaan inay isku laabaan dhegeystayaal sida wargeyska saakaalku ku qorayo iyadoo hadalhayn fara badan ay ka dhalatay dhegeystayaal kelimaha aisha juma waxaa sidoo kale ka mid ah moses linukulali oo asagana gabani hore dabcan ama gabane hore ayuu markaas ahaa waxaana markaas lagu haystay labadi kun sagaal iyo tobankii waxyaala isdabamarin lacag gaaraysa ilaa siddeetan afar milyan oo sambuur uu markaasi kula kacay wax isdabamaris sida wargeyska saaka uu halkan ku qorayo faahfaahinta macluumaadka boggiisa lixaad waa boggiisa lixaad iyo sidoo kale toddobaad waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal mithuri linturi oo markaas hadda wasiirka beeraha loo magacaabay waxaa isagana markaas lagu haystaa in markaas oo labada kun koob iyo labaatankii sanadda labada kun koob iyo labaatankii inuu isku dayay inuu markaasi kufsay qof soddon iyo lix jir ah oo dumar ah ay mayani village nyanyuki dabcan waa dhankaas iyo nyanyuki waxaana markaasi lagu sheegay in dembi uu doonayo inuu dabcan dembigaasi iminkan hadda ay khafiifisay sidoo kalena ay sheegtay in waxda dacwad soo egidda in markaas ay khafiifinayso ama doonayso meesha inay ka saarto sida wargeyska saakaalku qorayo tani waxaa hadda markaasi wargeyska uu qoraya sidoo kale tilmaamaya sida qaburadawaa qaburada dhanka ay kaga faaloonayaan dhanka siyaasadda tilmaamayaan inay daba socoto xorriyadda iminkan waa la taagan yahay ama xorriyadda waa imaaneysa waqtiyadii markaasi ololaha siyaasadda ay ku guda jireen madaxweynaha saaxiibadiisa ama xulafadiisa hadda tani waxay markaasi noqonaysaa in keliya u dhiganagulaado waxda dacwasoo egidda dalka nuurdiin xaaji taasoo hadda caqabad markaasi xoogan soo dabcan saareyso shakhsiyaadka ku tagrafalay hantida ama sidoo kale musuq maasuqa dilaalka qorsheysan iyo sidoo kale dembiyada kala duwan ay markaasi geysteen in hadda khafiifin xoogan loo sameeyo taasi oo markaasi keliya loogu daneynayo xilalka markaasi kala duwan ay qabteen ama ay qabanayaan ama in markaasi xulafo ay leeyihiin madaxweynaha xilka haya william samuel ruto taasoo hadda markaasi canaan fara badan iyo dhaleeceen fara badan dhankaasi baraha bulshada kaga socoto oona markaasi leeyahay in uu markaas u axeenayo dhanka kale xubnaha markaasi doonaya ama sheegaya inay yihiin iminkan kuwa markaasi dimuqraadiyad ah araalli ahaada waa in markaas ay leeyihiin xor waa freedom waxaa loo yaqaana dhegeystayaale sida wargeyska saakaalka faahfaahin uu kaga bixinayo wargeyska sidoo kale halkan wuxuu saaka faahfaahin ka bixinayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka regaada gashagwa wuxuu asagana markaasi sheegay in ay markaas isbuuca soo socoto ay bilaaban doonto qoritaanka macalimiinta iyo sidoo kale in fursado fara badan loo siin doono sanadkan iyo kan kale soo socdo tiro markaasi tiro fara badan oo macalimiin ah sida horaanbay dowladooda uga ballan qaaday waqhtiyadii ololaha shalay oo markaasi kulan uula lahaa waxda dabcan dabcan dabagalka la doonaya inay ku sameeyaan c b c ayaa hadda markaasi doonaya in xukuumadda xukuumadda uu hogaaminaya william ruto inay maalimiin tiro fara badan ay qorto tiradaas oo lagu sheegay shalay boqol lix iyo toban kun oo macaalimiin ah madaxweyne ku-xigeenka ayaa markaasi amray waaxda shaqaaleysiinta waaxda markaasi macalimiinta t s c in si deg dega ay ku shaqaaleysiiyaan macalimiinta ka bilaabato maalinta isbuuca soo socoto ilaa markaasi sheegay in tiradaasi laga soo afjarayo dabcan sanadka soo socda sida wargeeska halkan uu ku qorayo bogiisa sideedaad madaxweynaha ku-xigeenka wiilragaada gashaago ayaa markaas in badan ballamo markaasi kala duwan ka qaadeen iyadoo culeysyo fara badan ay ka haysato dhanka macalinyarada sidoo kalena tirada markaasi aada u badan oo jaamacadaha kasoo baxay kolejyada kasoo baxay kuwaasoo la sheegay inay shaqo la-aan ay yihiin waa weliba macalimiinta iyadoo xaafado dabcan waa deegaano fara badan ama ismaamulo fara badan ay ka haysato macalinyari wadanka ayaa hadda markaasi dooneysa macalimiinta inay ka sahasho fududeyso sidii ay waxbarashada ugu taageeri lahayn ardada oo iminkan caqabada fara badan haysatay inkastoo laakiin dhaqaala haddana ay meesha ku jirto sida wargeyska bogesjida saaka uu ku qorayo wargeyska the standard wiil yar oo wiil yar haadhahaada dhegeysa trevis waa wiil yar markaasi ayaa dabcan dhintay shalay wiilkaasi aada loo hadalhayo waxaa laakiin hooyadiis halkan ay sheegaysaa ina ka hadlaysaa sida markaasi walaalkiis wiilka ka yar oo markaasi masaarta madaxa oga dhuftay juudi mudoni ayaa markaasi hooyo markaasi sheegtay in ay wiilkeeda ay kula carartay diika halkaasi ay sheegtay in bal xaalada wiilka weliba masaarta ka gaartay madaxa weliba maskaxda qeybteeda saameyn ka gaartay ayaa sheegtay in markaasi la badbaadin karaye laakiin waxay markaasi lagu xuray lagu sheegay in ay bixiso lacag gaarayso kun laba boqol waa kun laba boqol iyo lixdan shilin oo markaasi diiwaangelinta iyo weliba maalintaasoo sariirteeda ah labaatan kun dhegeystayaal inkastoo sheegtay gabar ama hooyo maskiin ah sidoo kale haysanin lacag waxay markaasi sheegtay in cunugeeda uu u dhintay dabcan daryeel xumo oo kasoo gaartay diika laakiin waxay markaasi sheegtay in markii dambe loola soo caray isbitaalka qaran waxaana markaasi dabcan sheegtay in qaliin markaasi saacado badan qaatay ilaa labaatan saacadood dhegeystayaal lagu guuldaraystay dhegeystayaal markii dambena cunuga yar uu geeriyooda dhegeystayaal hadda waxaa la isweydiinayaa sababta markaasi dhakhaatiirta iyo sidoo kale isbitaalada maamulada haya in ay markaasi xaaladda aysan u badbaadin wiilkaasi yar ee daqiiqadaha dabcan ay ku sheegtay isniinta ilaa iyo talaadada inay ku jirtay isbitaalka dhibaadkeeda ilaa dabcan habeenka dhammaadkiisa ee talaadada laga soo qaada halka waxay sheegtay in ay markaasi dhiigbax markii u dambeysay wiilkeyga waxay sida hooyada ku sheegayso in uu lahaa hooyo biyo isii xanuunkeeda iyo taas ay marka ku sheegayso hooyada in ay xanuunka dareemayso wiilkeeda laakiin ay ka dambeeyeen in uu markaas u dhinto xanuunkaasi isbitaalka diika waxay hooyada sheegtay in dilka ay masaarta cunuga madaxa kaga dhacday in ilmaha ay ciyaarayeen laakiin cunuga kale ee ku talagal uusan ugu dhufanin inkastoo hooyada goobtii ay ka agdhabeed haddana waxay markaasi aadwoodi waasay inay dabcan hooyada waxay markaasi sheegtay inay gooba gooni ay ku ciyaarayeen laakiin ay markaas cunuga soo qaabtay iyadoo ay ku ciyaarayeen masaarta kadibna uu madaxa kaga dhuftay cunuga kale taasoo gashay gudaha iyadoo madaxa kaga jirta ayaa lala socaray isbitaalka kadibna uu u dhintay dhegeystayaal waa tahay wargeyska saaka halkan wuxuu qorayaa iyadoo weli markaasi uu qorshaha maxay tahay whats plan whats raila games plan maxay tahay ciyaarta iminkan uu ciyaaraya raila uu markaasi socdaalo ku tegayo xaafadaha ee magaalada ama magaalooyinka dhegeystayaal azimiya one kenyan alliance hogaamiyahooda raila odinga ayaa shalay markaasi khudbo u jeedinaya madaare dadka halkan ku dhaqan nairobi oo socdaalo markaasi kala duwanaya caasimada uu ku marayo wuxuuna markaasi kala hadlaya dhanka maciishada iyo nolosha raila ayaa hadda markaasi calaamatu su-aal markaasi wargeyska saaka gelinaya uu leeyahay maxay tahay qorshada iyo ciyaarta weyn oo markaas iminkan uu doonayo socdaalada kala duwan ee xaafadaha uu ku kala tegaya raila odinga iyo weliba waxa dahan ee markaasi ay daba socoto dhegeystayaal raila wargeyska wuxuu faahfaahin kaga bixinaa kadib markii ay dabcan waqti fara badan dabcan waa waqtiyo fara badan uu soo qaatay ayaa hadda waxaa markaasi dabcan shacabka uu sheegayaa in ay markaasi niyajabin dabcan guuldaradii kasoo gaartay doorashadii labada kun labaiy labaatanka waxaana uu tilmaamayaa in markaas ay kala hadli doonaan xaaladda wadanka iyo weliba sidaa ay miciishada imikan tahay iyadoo doonaya in isbeddel xoogan si deg deg ah inay xukuumadda ruto ay wax ka qabato maalmaha soo socda sida horaanba uu ku sheegay shalay ayuu sidoo kale sii adkeeyey iyadoo sheegay in marraba loo dulqaadan doonin miciishada wadanka xaaladda imikan taagan dhegeysteyn raila ayaa hadda markaas u muuqata in si toosa u bilaabay sidoo kalena imikan uu kicinayo saaxiibadiisa iyo saaxiibada xulafada la ah ee ka wada tirsanay xisbiga ama isbeysiga zimiyo lowmoja waxaana tani ay ka turjumaysaa sidii markaasi cudud xoogan ay ku sameyn lahaayeen ama ku lahaan lahaayeen dhanka mucaaradnimada dhegeystayaal sida wargeeska saakaalka uu qorayo waa fursadiisa ayaa haddana tilmaamaya sheegaysa inay waxyaalo fara badan uu dariiqada doonaya inuu jeexdo kagana dhaadhicinaya shacabka iyo taageerayaashiisa sida markaasi dib kale ay kusoo rogaal celin karayaan doorashooyinka dambe imikan ay markaasi wadadeeda markaasi doonaya sii xariiqinayo sidoo kalena ku doonayo inuu ku dhaliilo xukuumadda hadda markaasi xukuumadda markaasi william ruto kana bilaabtay dhanka bacrimiinta sidoo kalena uu ku dhaliilaya dhanka miciishada oo ilaa hadda waxba uusan ka qabanin sida wargeeska saaka bogiisa tobnaad halkan uu faahfaahinka uga qorayo ama uu ka bixinayo weli idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiin dhegeystayaal qaadka teleefoonada gorrows dhegeystayaasha siin doona bal saaka sidai ku waabaristeen maqalka idaacadda bal iminkan aan soo qabto iyadoo dabcan waqtiga uu ceriiri nagu yahay saaxiibada dhegeystayaashana in badan markaas ay soo codsadeen in waqtiyo fara badan siiyo si deegaanada markaasi lagu kala dabcan uu kala ogaanay sida kusoo kaakicin dhegeystayaal wargeyska halkan saaka wuxuu qorayaa iyadoo markaasi dhammaan all set for cabinet nomination vetting dabcan waa turxan bixinta dabcan wasiirada magacaaban uu soo magacaabay madaxweynaha dalka william ruto ayaa markaasi madaxa aqlibada baarlamaanka wuxuu sheegayaa waa madaxa aqlibada baarlamaanka dhegeystayaal wuxuu sheegayaa in iminkan dabcan wax walba setting ay yihiin ama sidoo kale la diyaariyey oo markaasi keliya la doonaya in ay markaasi turxan bixinta si toos u bilaabato iyadoo markaasi iskala kaashan doonaan moses otengula waa afayeenka baarlamaanka dalka dhegeystayaal taasoo shalay markaasi xaqiijiyey in markaasi xeerdejiyaasha markaasi loo wici doono sidoo kalena ay abrofgareyn dabcan aprofeyaan ama smeelmariyaan wasiirada markaasi madaxweynaha uu soo magacaabay loona fiiriyo qofka integritiga ee su-aalaha laga weydiinaya dhegeystayaal isagoo markaasi sumcadiisa qofka la ilaalinaya dhegeystayaal wasiirada ayaa markaasi imikan miiska soo fariisan doonaan iyadoo markaasi bilaaban doonta oktoobar toddobylabaatankeeda bishan dhegeystayaal vetinka sida wargeyska saaka halkan uu ku qorayo waxaa dabcan kenya kwanza ayaa markaasi nominationka imikan horkacaya uuna horkacay bilgat m b nelson coch nyeri woman reeb waa rahaab washira iyo sidoo kale deso draso george morgaro darakiniti iyo sidoo kale david waa david kigaria iyo edwin wanjoko mari nbosod ibrahim daawuud ayaa markaasi kala hogaamin doonaan dhegeystayaa durxan bixinta iyo weliba qaar ka mid a iyadoo su-aalo kala duwan laga weydiin doono waa siyaasiyiinta dabcan siyaasiyiinta ay ka weydiin doonaan su-aalo fara badan iyo cid weliba shaqada loo dhiibay iyo weliba loo igmaday wasiirada iyo waxa markaasi kusoo kordhin waxuu ka qaban karo iyo weliba khibradiisa dhanka wasiirnimada dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal bal iminkan waa dhegeystayaasha fursadaan siiyo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin iswax wanaagsan ayaan leeyahay saaxiibada qaadka telefoonada iminkan aan siiyo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhegeystaha qadka telefoonka ugu hore aan siinaya saaka sida ku waabariistay ama ay kusoo kaakiceen dhammaan saaxiibada dhegeystayaasha idaacadda mar waliba ku xiran qadka telefoonka ugu hore saaka inuu dafurayo soo dhow walaale
waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu
markaad baa ku salaamo xareed kamuuda waan jawaa kamuuda ka waran saaka alxamdulilah walaalo intaan ogna wax dhib ma jiro aad baa loogu fiican yahay walaalo inaad alxamdulilah nabad baa lagu soo kaakaxay aad iyo aad kamuuday waan salaamaynaa star f m soox wanaagsan soo dhow walaale
salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu salaamu calaykum star f m waan ku maqlaa fadlan iska gaabir raadiyaha naga dhegeysanayso
ibraahim macalin allaha ma- mandheera aan kasoo hadlaha ka war madheera saaka mandheera nabada lagu baray alxamdulilah hawadeen roobkana waa waa- wax iska roonya weg haye
waxna soo gaarin male alxamdulilah waa raba tuugahayna un insha allah aad ba umahadsan tahay star f m soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
يوسف والالكيس وحنا كسانكين عبد اللبيس في دالك توجيه kiin soo dhowe etoobiya ka waran dhankeeda
ما شاء الله والالكي هلكان كسبنا وحضر هاين ملهان جيوغاد ودكيين قردين haye
دمان دقيستيالكينا قالي ورياشة دمان طب إيكو إسكول دو والالكيس وحنا كسان من لين aad ba umahadsan tahay kiin dhegeystahaasi ba umahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonka suwax wanaagsan soo dhow walaale oy ajiyo salaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu maxamuud daahir dhaqane soo dhow maxamuud alxamdulilah ilaah mahadle intaan ogno nabadaan kuwaa bariisan mhm
wax dhibaato oon maqalin male intaan la hadalnani tuulooyinka wax dhibaatee maana maqlin alxamdulilah maalin dhegeystayaaloodii waxdiisi wax wanaagsan ilaahay waxaan leenahay roob inamad hana siiyo marka gaaseedka akrinaysana waa maqlaynaa dadka siyaasiyiinta dembi qaba in la dhaho waa lagu saamixe arrintaas waa laga fiicanya
waa tahay aada baad maasan tahay marka adaa adaa mudan walaalow wax wanaagsan saaxiib subax la mid ah maxamed daahir aqlan uu mahadsan yahay soo dhow walaal waxaa ku salaamayaa saaxiib sarwaan saciid cabdullaahi wajaar siciid soo dhowow waa dhawey saaxiib walow labada dadka aad aad ay ugu cuslaamaan maasha allah waa soo galay cafwan
marka alxamdulilah rabbilcaalamiin saxib nawadaan kuwaa baraysan xabsa allah subxaana watacala u talagalay kula socdaan wargeysada si fiican ugu bagta maqalka idaacadda star fm wajaareen waxay wada mid fasiix labadan dir si fiican waa insha allah dhanka hadaleynta waxaan wadaanahay muslimiinta oo nabaddir alqaalaga nabaddir qaad saaxib wax wanaagsan aada baad mahadsan tahay subax la mid ah star f m soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
cabdullaahi ibn baasan namadaan ku barin wax dhiba ma jiro idaacaddana waa fiicanta ilaaha mahad iskale alxamdulilah aad baad mahadsan tahay cabdullaahi shukran cabdullaahi mumbaasa uu mahadsan yahay dhegeystahaas ala mumbaasa in laga soo xiriiro subaxi soo dhow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal maxamed mandheera ka alu soo hadlaya waa caasimad qabin amboa mandheera ka alu soo hadlaya maxamed bandeera ka waran alxamdulilah ilaahu maadle cabariga waa okay saaki iskuulaha waa la aaday alxamdulilah ilaahay baan baryayna ilaahu roob nasiib baan leenahay haye idinkuna waa idin salaamayna boqolkiiba boqol haddaad maasantay maxamed star f m subax wanaagsan soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
salaam wanaagsan cabdixakiin mubasa mubasa ka war cabdixakiin alxamdulilah haye
alxamdulilah
waa tahay cabdixakiin umaadsan yahay dabcan idaacaddii ayay dhegeystayaasha isku dheereynayaan kadibna waxay rabaan inay hadlaan isma keenaysa saaxiibayaal waxaanu fahano sanadaa sanado fara badana dhegeystayaasha lagu hayaa fahma markaa telefoonka ku hadlaysaan iyo idaacadda inay shidan tahay isma geenayaan waxaan kuu sheegay aniga waan niga dabcan anaan iga horeeya inigana waa iga dambeysaan marka codkayga waxaa laga yaabaa in daqiiqada kadib uu inii soo gaaro marka adiga la hadlayso telefoonka dabcan raadiyaha iga dhegeysanaysa waxaa laga yaabaa in aniga codkayga uu horeeyo kaada uu dambeeyo markaad raadiyaha dhegeysanayso fiiri markaad ila hadlayso wuu dambeeya markaa raadiyahaasi toddoba ilbiriqsi buu dambeeya toddoba ilbiriqsi si dadka dhammaan ay u wada gaaraan cododka ama qof waliba codka u wada gaaro uga wada simnaadaan qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
yuusuf walaalkay qalin waxaan kuleeyahay subax waana wanaagsan subax lamid a magacaaga
waa salmo countiga madheera madheera ka waran salma
maasha allah walaalkay madheera waxaa lahayn kamid ilaha dhammaan gaadiid ganacsiga dhammaan wax dhag waaye dhammaan dhegeystayaasha xalee subax wanaagsan ku filan aad baa maasantahay gabadhaas way maasantahay mandheera xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
low waan ku salaamayaa subax wanaagsan
maxamed jelle ojoog magaalada xaga dheera xaga dheera ka waran maxamed
lagu sadexmaad lagu waaberi maxaa hadal haysaan
mawlid mawlid baa iska iska hadlay dhaa jibcun aad iyo aad star f m subax wanaagsan soo dhowow halo star f m wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga umu cabdiraxmaan gaarso umu cabdiraxmaan gaarse ka waran
alxamdulilah dhankan kasoo baarbaysan alxamdulilah waa la fiicanya maasha allah jawiga waa qabow iskuulaha waa la aaday alxamdulilah nabad baa lagu soo qaaqacay wax dhiba ma jiro waa barwaaqo aad baad mahadsantah cumar cabdiraxmaan way mahadsantahay hooyadaasi gaaraysa xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa maxaliin saab mandheera alxamdulilah dhib ma jiro meeshaan barin naxariis ilaahay aan kusoo kacnay roob allahna siiyaan leenahay intay bugtana allaha noo caafi intay dhimatana allaha u naxariisaan leeyahay idinkana waa idin salaam shukran maalima salaad bay mahadsantahay mandheera xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halo halo saaxiib waa ku maqlayaa soo dhowow halo war waan ku maqlayaa ka qayb qaada fadlan haalowda faraha badan iga dhaaf soo dhowow waa nabad baan ku barnay yuusufow halkee ku sugan tahay
alxamdulilah waa meel daarasalaam baan ku sugan haye see lagu yaha saaka daarasalaam aad iyo aad alxamdulilah nabad baan ku barnay ilaahay waktiga roob allahna siyaan leena aad iyo aad xaalada waa okay soo ma ahan xaalada waa okay aad iyo aad shukran aad baad umahadsan tahay shukran haye walaal haye star f m soo dhow walaal magacaaga walaal soo dhowow subax wanaagsan halkee ku sugan tahay
waa misro ay ku jirtaa ifakawan saa saaka
alxamdulilah adigu qayloo buuqa maqlamada waxay maxaa hadalaysaan
anaa nabad maya hadlayna aad waad mahadsan tahay star f m soo dhow walaal subax wanaagsan
wanaagsan waa cusub halkee ku sugan tahay waa ka xumay dhegeystayaal si durba qadku ka baxay xigaha kale qadka telefoonka siinaya Su- subax wanaagsan soo dhowow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعبتكاله وحاجة جوبي soo dhowow abtiyow een, subax wanaagsan raaca ka waran saaka فاكرة يا بشاش بدنا الحمد لله إن أبو نعوة برجع نبض والله كلا درير سكول كي دكسي ساعة ما دارم كنيس أيت دكسي جينا سكول كعبت ولا أذن أنا كنا قولي بس كيف سمنا أوارت إله ونقبح أبان لين aamiin تقول شرد أنت أبان لين الله نحريسته aamiin سيدا كلا الحمد لله وأنا كفي أنا واحد قايل ما أنا مقلن نوم والبو مسلمين سنة جونا نود قلي خلقود إله وشيء أبان لين أوارت إله ونقبح أبان لين وأنا سكوا سلامات فيه aad baad mahadsantahay shukran waa abtiyo cumar dhankaabsi raaca xigaha kale qadka telefoonka maxamed naay isagana waan salaamayaa qadka telefoonka so- soo dhow walaal magaca السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته isaaq mursal soo dhow وإسحاق مرسل وإسحاق مرسل إسيولو isaaqoo isyelo ka waran إسيولو والله نبض بالبريي haye وحقيل ما مغلق haye جعمها سان إرك وتاجن إلهي روح نوكن لنا إرك أولي وتاجنين uu kor ku hayo ha soo ridin
يا Haso- gadaal ha usoo noqonin saa u taag gacmahasa kor u hay weli جعمها كران وهاينا الله نجا أقبله كران وهاينا hadda kor muu haysaa mise waa telefoonkaad ku hadlaysaa عبد ما كران وهاي تلفون كما كران وهاي سان سلا إذا ما توصل كاي وسوجي ده ولي bari bari wari- weli wad waa wadaa واكو سو واكو سلامي ادق شكراً.
iyo inta kula xiriirto oo staff am ka shaqeysa muslimiinta kulli Aad meel u kastoo mahadsantahay.
joogaan waan salaamay shukran waa isaaq mursal isyelo saaxiibkaas mahadsan yahay weli gacmuhu kor u ta- u hayaa waa allabariga ama allabarya allabarida ayuu aad markaas iminkan u wadaa uu leeyahay ilaahayona samata bixi oo roobna sii wuu mahadsan yahay star f m soo dhowo subax wanaagsan صباح wanaagsan aliis bakad waa halkee maxamuud mukhtaar mandheera mandheera ka waran aadaa loogu tahay walaal wax dhibaato kama jiraan ilaahay roobaan oo keenaan leenahay muslimiintana waxaan leeyahay arooli suuban shukran star f m xigaha kale qadka telefoonkan siinayaa inkastoo saaka nairobi hadan aan ka hayin meelo qaar aan hadladooda maqlan jiraan walaal soo dhowow wali walaal macaan yusuf bakad waa ku salaami haye
taandhirsa walaal macaan waa mahdi taandhirsa kaas kala soo hadlay mahdiw tanaarifa ka waran alxamdulilah walaal lagu fiicay maasha allah ana hadda saaka saaka baadiya aan kaga sugnay alxamdulilah saaki waa lagu fiicay saaid walaal macaan waan in salaam dhamaantiin ilaa iyo dhegeystaha dhegeystayaal dhammaantood waan salaami aad baad mahadsan tahay mahdi waa mahadsan tahay saaxiibkaasi tanaarifa wuu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu ابو سلام يزبك waan kaa qaada walaal magacaaga اه نجا نجا جارس جاران بوليفتين bal iftin ka waran saaka بس الحمد لله بوليفتين انت كبر قوا Mhm.
وعلى الله بريسه haye ما عندك زاج حاليا صح ولا انا صح انا انا بقول aad baad mahadsan tahay saaxiibkaasi bal iftin iga soo wacgaarisa xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
isbaro subax wanaagsan subax la mid ah
halo waa ku maqlayaa subax la mid ah soo dhowow
ma fiicannahay walaalkayda lambalaan kuwa dulsana balambalaka dhankee ka joogta adeer
dhanka buula kawaanjo bulaka waanjam soo dhowow haye see lagu yahay waa lagu fiican yahay gabadha maalin fara markuu qaadayso waaye ma gabadhii sahre ahayd haa saharoy see tahay ma fiicannahay walaalkay alxamdulilah saaroy waa dabcan bulaka waanjo haddaa joogta anaa kusoo qabanaa shukran waad mahadsan tahay haye walaal aad bay umahadsantahay gabadhaasi waa sahro dhankaasi bulakwanjo haddiiba buraanbur lagu qaadan ha sheegi saaxiib iskaba dhimo soo saas ma aha maxamuud daahir raqane saaxiib weliga buraanbur ma lagu qaaday star f m qodka eh, dabcan laba daqiiqo keliya inoo soo hartay kadibna goorrow een, waan soo xiri doonaa een, iyadoo warkii aan wada dhegeysan doona haduu eebah raalli ka noqo saakana waa arrimaha qoyska qadka telefoonka soo dhow walaal subax wanaagsan may maqlaysaa walaal soo dhowo subax wanaagsan waan ka gudbaa dhegeystaasi dhegeysto hurdaya weeye walaal soo dhowow
السلام السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
مكانو مع في عام waan fiicanahay alxamdulilah
محمد وقاش جلانقو jilaanqo soo dhowow haye
الحمد لله واسقفي عن الوضع خبر انه حوالين انت واسقفي عنها aada iyo aad
امر يقول لك عبارة موي Mhm.
الحمد لله وقوفي عن ورا وانا سلام هاي رجال سيار كل جنب aad baad mahadsantahay jilaanqo dhankaasi madoogaasho xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow star f m soo dhowow walaal waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu maxamed tawane gaarisa dhikaburi maxamed tabane ee, gaarisa dhikabure soo dhowow alxamdulilah saaxib aad baan u fiican nahay aye
roob allah na fiican leenahay cabdullaahi isagana waan salaamayaa saaxib buulabura shukran star f m soo dhowow hallo star f m asalaamu calaykum waalaikum barakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu may maqlaysaa waan ku maqlay aad istaafna maqalka aad buu noogu fiican yahay setiin alxamdulilah waa halkee
waa xagar jareel kuuso cabdiguure xagar jareer kuusow cabdiguure ka waran saaka xagar jareer xagar jareel alxamdulilah nabad bay qabtaa laakiin abaar baan ilaahay ka barinaynaa inuu naga soo furto oo roobna siiyo aamiin kuusow ilaahay baa cid dadka samata bixinaya aad baad u mahadsantahay kuusow kuusow umahadsan yahay dhegeystayaasha ee qadka telefoonka u dambeeyay xagar jareer saaxiibada aad bay u mahadsan yihiin sida qurux badan oo la socdaan oona qayb qaadan barnaamijka idaacadda star f m subax wanaagsan subax waliba aan ku ogaano saaxiibada siday kusoo kaakaceen maqalka idaacadda waa hagaagi dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ha dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan taariikhda saaka waxay ku beeganta saddex tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun labiyo labaatanka ah kusoo dhawaada iminkan barnaamijkan si toos ah inoogu bilaabanaya saaxiibayaal dhegeystayaal waana barnaamijka hogaanka arrimaha qoyska khamiis weli baan ugu talagalnayna saaxiibada barnaamijka intuu hawada ku jira waxayna la socodsiin doonaa anigoo ah yuusuf bakat adigana qayb ayaad markaasi ka noqon doontaa ka qayb qaadan doontaa dhegeysta hadduu barnaamijka int- waa intuu barnaamijka hawada ku jiro ilaa iyo tobanka qadar soddonka barqanimo hadduu eebah raali ka noqdo wararka ayaa sidoo kale meesha ku jiraan maqli doontaan intay barnaamijka uu socdo waxaad ku mahadsantahay si mar weliba ood la socota idaacadda star f m barnaamijyada weliga iskaga bedelin aan aadna u xulatay star f m arrimaha diiran ayaa saaka barnaamijka diiradda ku saari doona dabcan waa arrimo markaasi dhanka qoyska ka dhex jira dhegeystayaal laakiin marka la isweydiina meelaha qaar in laga fiiriyo habboon waa saddex shay oo saaka barnaamijkan diiradda ku saari doona dhegeystayaal waa qalbi wanaag laba qof oo markaasi wada jooga iyo sidoo kale laba qof oo nafta isku huray howlkar dhegeystayaal dabcan arrimahaas ayaan saaka saddexdaasi qodob ayaan isla jeexjeexi doonaa isla fiirin doonaa iyadoo qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siin doonaa dhegeystayaal يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان haddii saddexdan ay isku tagaan dhegeystayaal maxaa halkaasi laga helayaa lagana dhexlayaa waa shay markaasi muhiim ah haddee saddexdaasi shay ay isku tagaan maxaa qoyska laga dhexlaya ama qoyskaasi dhexlayaan waa qalbi wanaagsan naf hure la- ama laba qof oo nafta isku huray ama howlkar dhegeysta nafta markii laftan isku hurayo dabcan taani ay maxay ku saabsan tahay dumarka ayaa markaasi daba socotaa dhegeystayaal howlkarna dabcan dumarkay daba socotaa laakiin qalbi wanaag halka ragga ay ku dambaysa ayadaa ama qal- ah, laga hadlaya ragga laakiin labada qodob ee u dambeeya nafta in la huro ama sidoo kale howlkarka waxay markaasi ku dambeynaysaa ama sidoo kale diiradda ku saraysa dumarka guryaha markay ka joogaan ama reerarka markay masruufanayaan amase reerarka markay ilaashanayaan dhegeystayaal inta arrimahaasi dhegeysanaan sii gudagelin bal hadda waxaa laleeyahay airtel airtel waxay markaasi ku keentay adeega xawliga dheer ee foji airtel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada foji oo aad ka helayso ismaamulada kala duwan ee dalka adeega foji muxuu ku siinayaa adeega in- dhegeysta waa mid markaasi fudud oo si wanaagsan oo u isticmaali karo qofka dhegeysta mala socota in airtel uu yahay mid ka ah, mid xawli ah ama mid awood markaasi kare oo u helayso faaida ama sidoo kale faa'iido badan oo qofku ka heli karo maanta waa ku biir qaraac sadde- xidig waa saddex saddex afar afar geys ama star three three three four haasheed qaraacaysa dhegeystayaal haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso youtube-ka ma aha mid markaasi kaa goyo haddaad markaas wax ka dhegeysan midka markaasi ku dhibayo kaa go'ayo ma ahan waayo ilaa halkaas waa laga dhisay oo wax waliba culays ma jiraysa dhegeysta haddaba ma- dhegeystayaal waxaan ku leenahay dhegeysta maanta oo kubir qadka telefoonka casriga ee telotaglaanta kugu dhaweeya atel soona qabsan lafta ee telefojiyo qaraac xidig saddex saddex afar afar geys waxaaba intaasi kuusii dheer dhegeyse inaad markaasi ku guuleysan karto adeegyada airtel money oo aad si bilaasha lacag ugu diri karto waxaadna sidoo kale ku diri kartaa shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta markaad wax iibsanayso waxaad ku biiri kartaa adeega ade- waa adeegyada simkarada airtel shirkada doonayso ama eh, dabcan ha- eh, doonayso ama shirkada aad doonayso inaad wax waliba ku qabsan karto kula xiriir karto adigoo adeegsanaya shirkada isgaarsiinta airtel internetka iyo telefoji wuxuu markaasi kaa caawinaya kaa caawinaysa inaad daawato waxyaabo badan sida markaas inaad daawato xirfadaha oo aad ka barato sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajacaysan karaan cashiradooda internetka dhegeystayaal airtel wax walba fududaysay wax walba kuu sahashay dhegeystayaal dhegeysa goorma aad si wanaagsan uga faa'iidaysanaysaa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoonka smartphone ee qadka telefoonka airtel dhegeysa noo sheeg waxyaalaha markaas airtel iminkan inkastoo laakiin shirkadaha airtel ayadana lagaa doonaya inaad diiwaan geliso waxaa lagu leeyahay maanta ka faa'iidayso dhegeysan xidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hash airtel dhegeysa ballanteena u haato waa hagaaga dhegeysta barnaamijkan dib ugu soo noqono haddaba iyadoo qalbi wanaagsan saaka laga hadlayo ama qalbi wanaagu waa tilmaamaha ka mid ah tilmaamaha ugu hors dabcan ugu haldarsan waa kuwa markaas ugu haldarsan ee markaas lagu doorto laba qof ama ninka markaas gabadha uu ku doorto inuu qofka markaas qalbi wanaagsan yahay mise qalbi jilicsan yahay mise qalbi naxariis leh uu leeyahay ama qalbi markaas tanqasho leh inuu leeyahay haddii laakiin taasi laga waayo qofka in labada qalbi ay labada dhinac qof kale kankana u naxaynin qof kale kan dan iskaga dhigayn gurigiisa reerkiisa dabcan nolosha caruurta iyo tantiisa daryeela ama tan aan markaas aan daryeelaynin taasi ayaa markaas lagu tilmaamaa in qofka qalbi wanaagsan markaas meeshaysan soo gelaynin laakiin qalbi wanaaga koormuu imaada waa labada qof markay iska dhaxlaan ama labada qof markay isku tilmaamaan iskuna sheegaan tilmaamaha markaas ugu haboon uguna sulubsan dhegeystayaal uguna asluubsan dhegeysta markay tilmaamaysa marka tilmaamaha laga hadlayo qalbi inuu wanaagsanaado ila shay muhiim waa ugu waa dabcan waa shayga ugu muhiimsan in qalbiga labada qof uu aada iskugu wanaagsanaada waa shay markaas dhexli kara arrimo fara badan in qalbiga markuu qalbi wanaag markuu reerkaasi ka dhex jiro waa shay markaasi tilmaami karo sidoo kalena qofka uu ku faani karo yoolkiisana mustaqbalka meel fog ka gaari karo markuu qofka kale ka arko qalbi wanaag laakiin iminkan tilmaamaha sida waa khubarada dhanka arrimaha ku saabsan qoyska kaga hadlaya sidoo kale soo darayseen waxay sheegayaan in marka hore looga baahan yahay qofka markaas qalbiga inuu ka jilcsanaado sidoo kale qalbiga ka ronaado ama qalbi wanaagsan inuu la imaado inay tahay inuu yahay markaas ninka ragga oo laga doonaya in markaas uu baro gabadha qalbi wanaaga wuxuu yahay iyo markaas danqashada iyo naxariista inay tahay markaas ay dareemaysaa in qofka qalbi wanaagsan uu leeyahay ama qolfi markaas jilicsan uu leeyahay laakiin qalbika kan ah qalbika adag qalbi markaas aan naxariisanaynin qalbi aan danqanaynin qalbi markaas aan kaa durqaynin waa midda markaas keenayso in qofka uu necab kuu qaado sidoo kale qofka dumarka dareemi karo in uusan halkaasi kalsooni muxabi iyo reerka oo muuqashadiisa halkaas aysan dhadhan ka lahayn qalbi wanaagsan dabcan waxaa lagu tilmaamaa cunto dabcan cusbo la-aan ah qofka waxaa laga yaabaa inuu markaasi ku adkaato in markaasi dhadhanka uu ka dhumo ama cunno markaasi noocyadeeda kala duwan uu loo keeno laakiin cusbadii haddana aysan ku jirin waa shay markaasi dhadhanka uu ka maqan yahay laakiin waxaa laleeyahay qalbiga hadduu dhadhanka leeyahay waxaa markaasi muhiim ah la dhaxli karaa kana dhaxli karaa qofka ama ka dhaxli karta waxyaalo fara badan in ninka ay ka dhadhagsan karto qaabka wanaagsan oo ula dhaqmaayo qaabka wanaagsan uu tixgelinayo qaabka wanaagsan uu u naxariisanayo qaabka wanaagsan soo jiidashada uu tusayo waana qalbiga wanaagsan dhegeystayaal taasi lagu maanta dabcan la leeyahay in markaas ragga ay ka sii jeedaan intooda badan waxaa arkaysaa noocyo kala duwan oo ragga inkastoo raggaysan isku mid ahayn haddana waxaa arkaysaa rag markaas ku sii adag dumarkooda ku sii adag caruurtooda ku sii adag qoysaskooda dhegeystayaal taasoo keenayso ka turjumayso in qalbi markaas uu hayin keliya markuu qalbigiisa danqanayo waa markii laga geeriyoodo ama markuu cillo dareemo dhegeystayaal waa marka keliya laakiin inta ka hor markuu burwaaqada ku jiro waxaa la dareemama qalbiyada inay sida doonaan markaas u rogrogmaan dhegeystayaal laakiin ma la socota markii qalbiga aad xiriiriso laakiin ma la socota qalbiga markaad taxdo laakiin ma la socota qalbiga markaad wanaajiso uuna wanaajiso xaaskaada marwadaada ama u wanaajisa reerkaada qoyskaada dhegeystayaal ama caruurtaada in markaas waxyaalo fara badan adiga aad kaysanayso keedkaasna markaas aad uguran doonto mustaqbalkaada dambe dhegeysta waa shay markaas dadkaysan fahansaneen mise ragga intooda badan aysan fahansaneen waana sida khubarada ay tilmaamayaan tilmaamaya shayga in qalbiga wanaagsan ninka markuu dhiganayo mise kaydsanayo waa shay markaas asaga mustaqbalkiisa dambe uu ka fiirinayo wuxuu ka dhahli karo waxaa dabcan aad fahmaysaa markay labada qof ay marka isku joogaan tusaale usoo qaadana in labada qof inkastoo nafta labada qof nafta isku hor ayadana qayb ka soo geli doonto laakiin ogsoono markaa laga hadlaya halka labada qof oo qalbiga wanaagsan waxay dhexli karaan fahmi karaan xidhiirka inta markaasi uu marayo siibaa labada qof oo qoyska labada qof oo nolosha intay markaas ku guda jiraan inta markaas jaraanjaro uu sii marayo wuxuu markaas muhiimadda uu saxiixayaa saaxiibka saxda ah inuu markaas qalinka kusii duugaya mustaqbalka dambe waa qofka qalbiga jiricsan waa qofka qalbiga wanaagsan waa qofka danqashada leh waa qofka markaas qalbiga ka nool marka laga hadlayo qofka shaqsiga qofka ka nool unbaa reerka lagu tilmaamaa inuu yahay ninka markaas halyeyga reerka ku ah saaxiibka in markaas aad rabto in aad nolol wadaag qaybsataan waa qofka kuu danqan karo kuuna naxariisan karo kuuna dareensiin karin culeysyada balse ku noqon karo qof- qofka ku fahmi karo qofka aad dooranaysa waa in markaas uu noqdaa qof qalbi ballaadhan اشرح oo صدري waasac qalbigiisa ah aad ku xaroon karta xilligaa doontana xilligaa doontana ka bixi karto laakiin kahormaada ka baxdaa waqtigaad ka baxayso oo bannaanka aad imaanayso waqti- wad- masaafo dheer mise wad- waqti dheer kugu qaadanaysa dhegeystayaal noqon karta waqtigaasi aad qalbiga ka baxikayso mise wanaagga qalbiga aad ku haysay qofkaasu kuu hayay in badan aad ku dhex jirtay qalbigiisa in badan markaas aad ku dhex nooleed in badan aad markaas saa doonta aad ka yeelan dir- jirtay in badan markaas kurba uusan ku gelin weligiis in badan uu xasilooni darre uusan ku gelinin intaasoo dhan waxaa markaas arkaysaa in qalbigaasi weli uu ku jecel yahay kuu daqanayo kuu naxariisanayo ku tabayo waqti waliba uu kaa maqan yahay mise waqti waliba uu kula joogo waa sheegi keli ah dareenqashada ragga laga tilmaamayo in markaas badinkooda ay ku adag tahay ay fahmaynin in qalbiga uu jilic- in markaas loo jilciyo dumarka ma laga hadlay dhegeystayaal markii la- labada qof ay iscanaananayaan mise qofka ninka markuu gabadha canaanaya ma aha waxaad arkaysaa nin markaas gabadhiisa canaananaya oo ku buuqay haddana isla markii waa la- qalbiga lagu sheegay isla markii waa uu soo jiidanaya wuxuu leeyahay raalli noqo waan kugu buuqay waan kugu qayliyay laakiin ma si dhahayo waa kibir kibir baa markaas lasii jejeysanaysaa kuma dhahayo mm.
محمد laakiin wuxuu dareemaya in hooyadii guriga ay tahay in boqoradii guriga ay tahay in marwadii guriga ay tahay in noloshii guriga ay tahay in xaaskiisa barakaysan ay ahayd ama ay tahay baa uu- ayuu og yahay kadib wuxuu naxariisanayaa in hooyadaasi ee markaas cillo aysan dareemin in ay buuqsan dareemin in naxariis darre aysan dareemin laakiin uu dareensiiyo qalbi wanaagsan haddii xitaa lagu buuqay waxay markaas markii dambe iska dhaadhicinaysaa dabcan axmed saako wuu kuu soo jeesanayaa hoowna ku raaligelinayaa bal ka wanaagsan gabar qalbigaasi sidaa wixii aad bartay maanta kugu yacni maskaxda xitaa ka dhadhacsan inaa markii dambena adiga aad raaligelin karayso mise aad qalbi wanaagsan haddana qalbigeeda ama labada qalbi aad isku furayso horaan baan kuu sheegay laba qalbi qalbiga marka qofka kale aad ku dhex noolaato way ku adag tahay inaad ka baxdo waa adiga tawaaye waa adiga u naxariisana waa adiga qalbiga jilicsan dareemay laakiin wakhtigeeda dabcan inta hore ayay markaas mararka qaar dhacaan in labada qof ay isku soo jitaan qalbiga laakiin qalbiga saasi ma ahan adeer in qab- labada qof oo qalbi wanaagsan ay isku soo jiita ma aha mid maanta berri berri dambe ma aha laakiin waa mid markaas asalka u nool dhegaystayaal sidoo kalena udub dhexaad u ah oo sidoo kale meesha keliya uu qofka ka nuunucsan karo mise qofka markaasuu ka tilaabsan karo inuu noqdo qalbiga inuu qofka u hayo reerkiisa markaas uu ki- kaalinta koowaad uu ka saaro shay weliba tilaabo weliba uu qaadayo inuu dareemo qalbiga wuxuu qofka kale ugu hayo ama gabadhaasi guriga u joogta u hayo dabcan kama hadlayanu dumarka kama hadlayo laakiin raggan ka hadlaya harkan oo qalbigooda la tilmaamaya saaka la sharaxayo oo la tilmaamaya laleeyahay dabcan wuxuu isku badbedelaa ilaa iyo shan qaybood laakiin ragga keliya dumarka waxaa laleeyahay marka ma fahmaan oo keliya waxay dabcan waxaa leeyahay ragga shan shay ayay markaasi isku rogrogaan qalbiyadooda laakiin shantaasi dhammaan waxay dareensiin karaan hal qof oo keliya laakiin shantaasi haddana la soco waxay markaasi siin karaan hal shay oo qofka markaasi diiradda uu ka saari karo mise qofka uu siin karo gabadha wada- ay wada joogaan weliba taasi soomaalida u badan soomaalida taasi u badan badankood markaad fiiriso qalbiga laga hadlayo shay dabcan shayga shan eh, dabcan shan tilmaamooda laga hadlayo qalbiga ugu wanaagsan qofka laakiin shayga anaga haddana haysato waxaa waaye gabadha in markaas masruufkeeda biilkeeda aad siisa keliya markaad isku dhacaan wuxuu ku leeyahay aniga biil suma ku siiy soo guriga kirada kama bixiyo soo ilmaha isku- kira- dugsi kama bixiyo waa shayga keliya soomaalida maanta caan ay ku tahay laakiin shan qodob baa laga hadlaya saaxib oo laga hadlaya markay marwada guriga kuu joogto lagama hadlayo saaxib markaad isku dhacdaan buuqa iyo waxaas ma aha biilbiil ma aha gabadha gurigooda biilka may wayno saaxib nin kaloo biili kara way haystaa laakiin adiga markaas kuu xulatay oo kusoo qadatay oo leedahay dabcan nifkan qofkan markaas nolosha wax badan ka qaban kara kana bedeli karaa iina sixi karaa iina tilmaami karaa waxaan haddaan qaldamana asaga ay wanaajin karaa i toosin kara wadada dariiqada saxda ah waa shayda labada qof markaas isku wada qaataan iskuna kulkuuliyaan saaxiiban markay guriga ay joogto ilaahuma intaas uwad isku dhashaan laakiin haddana waa waxaa ogaataa in laisku hogaamin karo shayga labada qof markaa qalbi wanaag aad u hayso dabcan waxaa arkaysaa nin qalbiga qof ka jecel haddana xaaskii u ah marwadii u ah haddana uu dhibsanayo wuuna ka caruur dhalaya haddana caruurtiibu haddana gabadha sii dhalaysaa haddana waxaa laga yaabaa inuu sidoo ay gabadha ay doonayso sida ay rabta inaysan ka helin keli wixii dumarka jecel yihiin ogsoonow keli wixii dumarka xiiseeyaan ogsoonow keli gar- waxay qadariyaan ogsoonow waxaa leeyahay waa shay markaasi qabli ah waa qalbiga marka laga hadlayo waa kan waa qofka markaasi in aad ogaataa ka warqabtaa warqabka laleeyahay warqab maxaad u taqaanaa inaa qofka ka warqabto yacni dareensiisi xitaa marka qaar ma aha laakiin in markaas aad qofka eh, aad sidaa doonto u yeelan karto mise aad si- yani aad ku soo xirigelin karto beentayntii sheekada caatada ahayd ma aha laakiin tan waa marwadi tan waa xaaski tan waa ubadkaada hooyadood gabadha waa gabadha kuu dhexaysa saaxib waa gabadha ku dabcan noloshaada wax badan ka qabanayso waa gabadha jikada kuu galayso waa gabadha ku qurxinayso waa gabadha kaa walwalayso dabcan waxaa laga yaabaa inaad saabuunta wax warka hayn gabadha ma- musqusha inaad iska gashay laakiin saabuunta oo diyaarsan biyahoo diyaarsan maradoo diyaarsan cadarkii oo diyaarsan laga yaabaa maalinta keliya aroos galaysa inay cadar soo gatay laakiin ayadoo dhan hawshaas dhan guriga gacanta ku haysta way ku carfinaysa way goodgunaysaa udgoon waa la garan marka salaa subaxa mar masaajidka aad soo galayso in hal cadar keli ah uu mar walba kaasoo kaasoo carfayo ilaa dhammaan dadka gadaale saa usoo firan war ninka yuusuf aamiya waxa soo galay ile waa gabar markaas adiga ku carfisanayso laakiin adiga dareenkaa ma u haystaa qalbigaa ma u haystaa laakiin maxaa keenay in markaa fiiriso soomaalida ay ugu badnaato markii labada qof ay isqabtaan mise isku yara dhacaan mise ay yara murmaan inuu marka hore ugu boodo ama sidoo kale marka hore ku boodo inuu dhaho gabadha maxaa ka maqan naabiil kuma sii miya kuma biili dhoolmaha iskuulka ma bixi lacagtooda oo wax kuma siiye adeer jaasi ma ah sheekada way ka weyntaa saaxib fahan sheekada waxaa laga hadlaya waa qalbi dareen waa qalbi bini'aadinimo waa qalbi qof qof kale aad doonays markaas inaad adiga siiso dhegeystayaal ilaaw xitaa maa laba qof saddexaas qabtid afraxaas qabtid shan ayaa lagu siiyey dhegeystayaal shan qalbi aa lagu siiyey wax walba aa ku rogrogi karto kuna badbedeli karta dhegeystayaal inkastoo qalbiga hal uu yahay laakiin hadda la soco waxaa leeyahay shan ayaa markaasi nooca u kala baxayaan haddana oo ku kala xabdi oo ku kala xifdin karo dhammaantood oo tu walba toodi teeda u siin karo una markaas raalli ay dhammaan kaga wada noqon karaan haddii afartaas uu iska soxo mise shantaas uu iska soxo qalbi laakiin hasha shay ee keli ma aha in qowsha ama ka baxsan tahay ee keliya qalbi wanaagga in labada qof aad siisay inaad keliya ma aha qoyskaada aad ku raaligelinaysa masruufka bis ma aha bal qofka aad markaasi dooranayso waa in markaasi uu noqdaa qof markaasi qalbi ballaaran qof qalbi nadiif leh kana fog xasilo darri dhegaystayaal iyulubo xiqdi markaas uu qaado qofka qof markaasi cudad jecel qof naceeb dadkiisa ehladiisa qaraabadiisa qof markaasi nafsadiisa aan isku kalsoonayn dhegaystayaal oo qalbi wanaag markaasi qof aad u qaadi karin way adag tahay haddii markaasi ehelkaada ay neceb tahay qaraabadaada neceb tahay qof dadka neceb aad tahay way adag tahay in nafsadaada markaas aaba qanciso ee aad ku qanciso inaad qalbi wanaagsan aad qofka kala siiso ama qolof qofkaasi aad qalbiga ku wanaajiso haddaa qalbiga aad wanaajinaysa qaabkay u wanaajin kartaa dhegeysta bal isweydi su-aashaasi maxaad ku wanaajin kartaa xaaskaada marwadaada boqoradaada qaabkay u wanaajin kartaa bal isweydi adiga markaa imaato ee reerka ay imaanayso in qofka qofka qale uu qalbigeeda ama qalbigiisa u wanaajin karo waxaa imaanaya kadibna sida qubarada- sida qubarada dhanka qoyska ay tilmaamayaan waxay sheegayaan haddii markaasi muddo dheer ay qaadanaysa in qofka qalb- qalbiga waa qofka in qalbigiisa ama qalbigeeda in uu xasiliyo xasilooni u geliyo gabadha waxay ku qaadanaysaa in muddo yar oo kooban laakiin ogsoonow muddadaasi yar uu qofka qalbigaasi xasilooni u geliyey waxay ku haraysaa kumanaan sano dhegaystayaal ama qofka inta sana uu joogo in qofkaasi xasilooni wanaag ama qalbi wanaag uu hayo qofkii marka hore geliyey qalbi wanaag ama qalbigii wanaagsanaa uu dareensiiyey ama noloshii macaaneed uu qofka dareensiiyey qalbiga ama sida aan horaanba ku sheegnay tilmaamihii uu haldoorsanaa ee lagu doorto qofka markii horeba in uu siiyey waxay noqonaysaa qofkaasi dhegeyso dhegeyste waa gabadha laga hadlaya hadda waxaa laleeyahay gabadha waxay haynaysaa kumanaan sana dabcan waxaa leeyahay sanado fara badan ayay haynaysaa laleeyahay qalbigaas uurkeeda ku jiraya ilan waxay ka heshay qalbi qalbi fiyow qalbi qalbi fiyow ayay ka heshay wanaag kadibna waxay ku saxaysaa kuna hagaajinaysaa kuna kalkoonaysaa kuna xasilinaysaa qoyskaasi kuna barbaarayaa qalbi wixii ayada la dareensiiyey dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaa maasanta la socodka dhegeysa idaacadda star f m codka gobolka qoybari iyadoo saaka barnaamijka diiradda ku saran arrimaha arrimo sid markaas dabcan isku tegay oo marka laga hadlayo dhegeystaal dooro qofkaaga dabcan dooro qofkaaga waa dabcan labada qof haddaaba is doorateen waaba dooratay gurigaa la wada tegey laakiin ma la helay wixii layskaaga baahnaa waa waa tan kuwadan kaga soo hadalna dhegeysa in labada qof ay markaasi la qalbi wanaag ay ku wada joogaan qalbi saliim ay ku wada joogaan qalbi markaasi murugo iyo xiqd iyo xasinimo ka fog ay markaasi ku wada joogaan ka murugana qofka kale qofka dhibaatada soo gaaro kan qofka qof kale kale u danqanayo u- u danqanayo markay umusha tahay u danqanayo markay ilmaha korinayso u danqanayo waa ninka laga hadlaya dhegeystayaal u danqanayo markay xamliga tahay ama xaamilada ay tahay dhegeystayaal u danqanayo markay walaca tahay u danqanayo dhegeystayaal markay caadada ay ku dhacdo
يحمل la فجرا qaybsamaya wakhtiyada markaasi cajisan tahay dareemaya wakhtiyada markaasi xanuunka u hayo gabadha laakiin qaarkood ayaa markaasi ka carara markay hablaha ka xanuunsadaan halka dumar qaarkood ayagana la sheegay markay raggooda ka- ay xanuunsadaan ka cararaan laakiin taasi maaha qalbiga wanaagsan la sheegaya saaxib taasi daasiska danaysi danaysigii markuu dhammaadana xanuun meesha soo gala waa la kala carara taasi maaha midda laga hadlaya dhegeystayaal dooro qofkaaga waa shayga saaka halkudhiga barnaamijka diiradda ku saarayna dhegeystayaal qalbiga wanaagsan in haddana labada qof nafta ay isku huraan ee gabadha weliba tani ay daba- daba- markaasi daba socoto gabadha in nafta ay u horto ninkeeda saygeeda xoolo qofka aad markaasi doonayso inuu noqdo saaxiibkaaga dhow ee nolosha tilmaaman saaxiibkaaga ah oo markaasi aad marka shaki aad gelin karin nafsadaada aad u hori karto shaki inaad ka geli karin ma aha hadda sheekada markaasi socoto abay nin ma la aamin ha aaminin وجعل adiga waxa hor- waxa waxa rabta aad u samaynayso waxa doonta aad u qabanayso ayuu hadhood mid kale kaa dabageenaya abbay nafsadaada ha u hurin abbay nafsadaada hoos ha u dhigin abba ha isku jibinin waa isku dardaariminaya qaarkood abbay gabadha kale ay ku lugoyni saaxib dadka walaaliisha in gabar kale xaas kale ay ka furto nin gabar la qabo reer degan oo reerkeeda maamulanayso masrifanayso caadi reerkeeda wax u qabsanayso baa gabar kale soo agmartay waxa walaha naama kan ba haa naa maxaa ku agadhig naa hooshada keli maxaa kuu dhiibay ma kula qabto naama doqon baa tahay karti baan kuuga maxaa maslan baa kuu dambaysay oo ab lagu shubay gabadhii maalmo kadib baa lagu hadalka ku wadwadayay gabadhii dambe maalin dambe way soo istaagtay waxaa dhahay walaalo ehe mhm hawsha dee daaqdun waa inaan kala tagna maxaa dunida way horumartay gabadhi la soo- la soo fadhiisatay oo dunidee horumartay haddaaba waxaan samaynaynin waxaan aad samaynaynin sidan aad samaynaynin sidan aad qabanaynin sidan aad huraynin de saaxiib nasada haddii meel kale ina aadinaysaa haddii meel kale ka roon baan raadsanayaa naa ka joog kadib gabadhii kale ag fadhiisatay oo carmalka ahayd garoobta ahayd laba garoob baa is ag fadhiistay marka sheekaysanayaan waa sheeko taasi laakiin wuxuu dabcan waaba xulatay laakiin sida halku bi- halkudhiga barnaamijkeena uu yahay dhegaystayaal dooro qofkaaga waaba dooratay maxaa xiga haddana ma laho- ma loo hogaansamaya tilmaamahan oo saaka dabcan aan kuu sheegayo inaba labada qof naftaada isku horto inaad ninkaada nafsadaada aad u horto inaad markaasi kalkoonaysa ninkaada inaad muxabad daraysaysa gurigaas markuu ku jooga inaad markaasi xumaato dhibaato aad gurigaas ka ilaaliso inaad keli markaas u noqoto ninkaaga oo dhibaato weliba wax walba soo gaarto culays walba soo gaaro dhaqaale xumo soo gaarto inaad markaasi dusha u ridato oo markaasi aasan calaacalin sidoo kale ku qaylin buuq aad ku furin sidoo kale ma tahay dhiirigeliye gabar markaasi dhiirigelin badan oo markaasi ninkeeda dhiirigelinayso gabar markaasi garabtaagan ninkeeda booska markaasi garabka ah, garabtaagan dhegeysta
رحمة waa gabar markaasi nafsadeeda hurayso waa gabar markaasi doonayso inay guul gaarto waa gabar doonaysa in guriga uu burqo- uu bara- uu barwaaqoobo waa gabar doonaysa danaynayso in reerka markaasi meel fog u gaaro waa gabar doonayso in lagu faano ama sidoo kale kudaysho mudan ay raadinaysa dhegeystayaal waa gabar markaasi doonayso in aabahooda ilmaheeda wax ay badan ay ka dhaxlaan waa gabar markaasi doonayso nolosha dhan in markaasi wax walba u farxada nolosha ay ka wada qaybsato kana badbaadaysa dhibaata ka badbaad- ka badbaadaysa ninkeeda murugo أول wax walba asaga soo gaara ayaad dusha u sir- u- u- oo dabcan u ridanaysaa waxay ka ilaalinaysaa si markaasi uusan u ilgo-in بستان يا balse waxaa arkaysaa ninkoo faraxsan oo qoslaya halka gabar dabcan waxaa arkaysaa rag caadi iska ah laakiin markayna taasi ay dhacdo kadib waxaa asagana markaas uu noqonaya in nafsadiisa oo gabadhaasi uu horo wax walba uu sameeyo wax walba uu qabto gabadhaasi inuu badbaado waxaa arkaysaa qoyskaasi uu leeyahay waa gabadha qoys aad u barakaysan waa qoys ducaysan qoyskaasi waxaa u maleeya wiilka ay gabadhaasi waalidiintooda inay u duceeyeen dabcan waxaa arkaysaa qoysadaas noocaas ay arkaysaa waxaad maqlaysaa gabadhaasi wiilka waa loo duceeya u maleeya laba ducaysan baa is heleen maxaa keenay waa lasku nafta laisku horay waa laisku dulqaatay oo qalbi wanaagsan baa labada qof ay wada yeesheen noloshana saas ay kusii socotay adeer maxaa laga qabanaya marka نور يا نور inay nolosha heerkaa gaarto oo meesha ugu wanaagsan dhegeystayaal cid waliba kaalinta ay ka saaran tahay ama doorkeeda ay ka qaadanayso in labada qof nafsadaada u hurto haddaba ninkaada nafsadaada u huro asagana nafs- nafsadaada na- naftiisa ayuu kuu huri doonaa dhegeystayaal labada qof markay nafsada isku huraan oo markay xaalad adag markaasi wada dabcan xaalad adag ay la soo daristo qoyska xaalad adag adag ay kula soo daristo asaga xaalad adag ay la soo daristo qoyska xaalad adag ay la soo daristo laisku dabcan nolosha marka qaar يحمل ilan فجرا dadka waxaa ku dhex jira shaydaan iyo sidoo kale dadka ayaa insiba ku dhex jira oo markaas doonaya inay ka dhex shaqeeyaan qoysaska barakoowan qoysaska markaasi fiican qoysaska markaasi yoolka fog leh oo nafsadooda isku horayaan dad ayaa markaasi badinkooda ka dhex shaqeeya si markaasi u kala geeyaan laakiin taasi adiga gabadha nafsadeeda hurayso ninka nafsadiisa hurayo taasi dhabarka u ridanaya si gabadhaasi dhaawac uusan gaarin wax waliba oo dhe- dhibaato ah waa ku ilaalinaya asaga u dhiganaya ayadoo badqabto ilaa shan ayuu fiirinayaa wuxuu leeyahay wax maa ku gaaray jareexaa ku gaaray dabcan wuxuu la jeedaa qalbiga jareexada ama qof markaasi niyada markaasi gabadha ka noqonaysaa gabadha inay niyada qani ay ka noqoto hadday marwadaag niyada qani ay ka noqotona gurigaasi waa- dabcan waa meeshiisi sidii la rabay ugu dhaafi xitaa waa guri wanaagsan marka waxaan leeyahay hablaha markaas in niyada qani ay ka noqdaan reerkooda ku- eh, ku qancaan kuna faanaan waa shayga muhiimsan barwaaqo dhadhansha waa dabcan inuu qofka barwaaqada dhadhansadaa markay kusoo wax waliba soo food saarto ama wax walba markay soo food saarin ama wax waliba nooc waliba ay tahayba markay imaanaysa dhegeysta waa in aad fahantaa barwaaqada aad u bedeshaa dhinaca kaloo barwaaqo ah haddii culays markaas guriga la soo daristo adig waxaad ka dhigtaa qayb markaas barwaaqo saaka in la joogaba markii la haystana ka bistay daran barwaaqadii oo si laba jibaarmatay laakiin inta badan waxaa tul- dumarka lagu tilmaamaa kuwa markaasi dulqaad yar dumarka waxaa lagu tilmaamaa kuwa markaasi dulqaadkooda cariiri u yahay kuwa waxaa lagu yaaba- kuwa waxaa la- dabcan lagu tilmaamaa kuwa fudeedkoodu aad u badan yahay kuwa waxaa lagu tilmaamaa dulqaadka waxba aan u dulqaadan karin hi- si walba barwaaqo loogu jiro iyo si aan barwaaqo loogu jirin waxaad arkaysaa in markaas raggooda ay xaxaganayaan waxaad arkaysaa ninkooda ay markaas ay ku qasbayaan dhaqaale xumo wadanka dabcan wada- waa- waa- waa dhaqaale xumo qoyska inuu soo food saaro laakiin ayadu waxay ku qasbaysaa inuu furo waxay ku qasbaysaa ku canaanaysaa in markaas mashaqaysi u yahay asagoo laga yaaba inuu xamaalayo inuu ordayo inuu markaas biilkooda soo raadinayo inuu mar waliba ka fikirayo in reerkaasi si u quudiyo laakiin ayada laga yaaba inay dah- inay fahmi weyso dareemi weyso culayskaasi taasi ma aha naf naf hurto ma aha taasi taa naf huro ma- taa nafta hurto ma aha Ee, taasi waxay tahay mid markaas aan u joodin balse u u joogto in nafsadeeda keli ay qanciso laakiin ma doonayso in nafsada ninkeeda ay qanciso ma doonayso nafsada gurigeeda inay qanciso ma doonayso mustaqbalka fog ee soo socda laakiin waxay firinaysaa keliya maalintaasi waxay quudato maalintaas waxay hesho ee burwaaqoto ee qososho iyo maalinta waxay markaas ayuu ta ka dhigata dhegeystayaal mise hagbad waxaa u taqaana dhegeystayaal ay ku- meel ay ku ay waxay bixin lahayd keliya qaarkood ay saa kaga fikiraan laakiin meel kale fog kama fikiraan dhegeystayaal meelaha dhadhow ee keliya ka ag- yay ku agmeeraysanayaan maanta nafs- nafsadaada inaad hurto ninkaada aad u hurto waa muhiim oo yaan lagu sheekaynin oo meel beenbeenya lagaa dhaadhicinin qodobka kale dhegeystayaal haddii dooro qofkaaga waa dooro qofkaaga barnaamijka saaka dhegeystayaal qodobka saddexaad ee ugu dambe qof howlkar ah waxqabad iyo weliba dadaal leh waa in kastoo labada dhinac laakiin lagu tilmaamay haddana waxaa markaas la tilmaamaya in ay markaas labada dhinac iska wada dhisaan ama ka wada dhisaan qoyska waxa uu markaas ka caawin karaa inaad markaas arrimo badan iska iska kaashataan howl badan oo markaas u- aad u badan tahay qabashadooda inaad markaas aad ku qa- aad ku qaadataan waqti badan أول باسم gabar markaas aan cajisaynin gabar markaas hurdo badnayn gabar markaas karti badan gabar markaas fikir badan gabar markaas waxqabad og gabar markaas dhiirigelin fara badan dhegeystayaal oo u baahan markaas in wax badan ay ka qabato dhegeystayaal howl kar ayaa lagu tilmaama gabadhaasi waxay mar waliba garab taagan tahay tii hore daba socotaa dhegeystayaal inkastoo laakiin waxyar keliya iska shabahaan laakiin hadda waxaa leeyahay marca ma niisato oo waxay markaas keliya isheeda ay halna ay u xiran tahay halna ay u furan tahay waa dabcan halna ay u xiran tahay halna ay u furan tahay si markaasi guuninka ama qoyskaasi ay howlkar yani gabar howlkar ah dabcan waa garan kartaa gabdhaha qaar markii leeyahay waa gabadhaas waa howlkar ma aha wax qabasho keliya laakiin gabar markaasi qabli qalbiga markaasi ka xasiloon
يا gabar isbedel fara badan keeni og نور يا محب gabar caruurteeda markaasi kor- korintooda qaban og gabar markaasi tarbiyada ku wanaagsan xitaa ninkeeda markaasi uu ka maqan yahay cid kale ogama shakinayo ogama shakinayo dabcan gabadhan ka maqanaya sidaa wuxuu og yahay wax walba inuu ay qabanayso gabar markaasi firfircoon gabar kakan ah تكبير gabar baahiyada dhan markaasi reerka og gabar meesha markaas cariiri qoy- guriga ka jiray og gabar wax qabashada iyo weliba du- duleelada ninkeeda og gabar markuu ninkeeda soo gelayo indhaha bab ay ku siiso kala saari og ila waa naag hor- ka- ho- howlkar ah naag karti badan qof howlkar ah waxqabad og dadaal og oo caabin ori oo- dabcan caabin ori og waa gabar markaasi caabinta dhankaasi ku fiican arrimo fara badan ee markaasi iska kaashanayo ninkeeda ku dhiirigelinayso in ay dha- waddadaasi markuu kala tashado uu ka- waddadaasi qaadi leedahay waa gabar markaas lala xisaabtami karo waa gabar markaas fikirka sheekada ninac laga gelin karo waa gabar lala tashan karo marka qaar la dhihi karo xabiibi saasay jirtaa sidee bal fikirkaada fikir saliim ah gabar toosan gabar muuminad ah waxaa laga yaabaa inaad markaas isweydiiso sidee markaas loogu heli karaa qofkaas ama suurtagal ma tahay inaad markaas qofkaas oo kale aad heshaa waxaad aad xaqiiqinaysaa ama xaqiijinaysaa in dunida wax wa- wa- dabcan waa wax wada xumi inayna markaasi jirin adduunkan wax xumi ma jiro dhegaystay haddaan ku leeyahay adduunkan dunidan wax xumi ma jira midda kale naftaada waxa aad markaas u sheegtaa oo aad ka dhaadhicisaa haddii aad boqolkii saba- sagaashan iyo sagaal dadka yihiin kuwa wada xun midkaas soo hadhay boqolkiiba waa kan wanaagsan boqolkiiba haddii aad markaas ka dhaadhiciso nafsadaada inay sagaashan iyo sagaal boqolkiiba wada xun yihiin kaaga adiga boqolkiiba waa kaaga wanaagsan soo ma ahan haddaba adiga niyadaada gasho una dadaal inaad markaas midka hesho ama midkaada hesho dadaalka faraha badan aad markaas raadinaysa markaad dooqo lagu leeyahay dooro dooqaaga sida aad markaas ku heli kartana waa adiga oo markaas ugu horeyn noqotaa qof wanaagsan oo jecel wax wanaagsan wax tarka daacadnimada in markaas aad noqotaa saaxiibka aad rabto inaad yeelato haddaa nafsadaada taasi ka dhaadhiciso howlkar aad u noqoto qofsadaada inaad markaas noqoto qof waxqabad og qof markaas jecel sida asaga la rabo in lagula dhaqmo dadkaada reerka- reerkaada qoyskaada kula dhaqan dhegeyste ma jeceshahay xumaan ma jeceshahay in lagu aflagaadeeyo ma jeceshahay in lagu qalbi jibiyo ma jeceshahay in meel xun lagaaga tago ma jeceshahay in si xun lagu- dabcan wax xun lagu siiyo waa maya dadka cid jecel ma lahan haddaba adigan sida oo kale waa inaad samaysaa oo qofkaasi wuu- sida adiga aa rabta inaad qofkaasi inaad ola rabtaa ama la jeclow qofkaasi sida adiga jeceshahay qofkaana ola jeclow waata markaas adiga wadada saxda kugu ridi karto heli kartana wadadaasi mar- qof markaas kuula garab taagan daacadnimada markaas ku siin karo kuuna naxariisan kara dhegeyste waad helaysaa qofka aad rabto haddii aad markaasi daacadnimada ku dadaasho oo aad markaasi noqoto qof run ka sheegaya xidhiirkiisa saaxiibnimada ee qofka guriga markaas u joogo haddii gabadhaada xidhiirka saaxiibnimada aad u sheegto dabcan waa gabadhaada waa xaaskaada waa marwadaada laakiin haddana waa saaxiibtaada ogow waa gabadha saaxiibta guriga ah waa gabadha si aad ku sirqarsan karto waa gabadha ku wax walba og Ila waa gabadha waa dabcan waa xaaskaada ogow gabadha xaaskaada wax walba way la socotaa guriga ee aad joogtaan wax adiga aad tahay ogtahay adigana waxaad ogtahay waxay ayada tahay la layskuma gabanayo laba qof oo wada joogaan aad tihiin u run sheeg oo ayadana kaa run sheegto yaa la iska benshay dabcan waxaan garanaynaa soomaalida in markaas gabadha markay xanaaqdo wax laba iyo toban shay bay ninka ka sheegi oo laga yaaba inuusan sameynin maxaa been oga sheegi waa wadaadkaada waxa laga yaaba inaad ku laabato berri waa aabbahooda caruurtaada caruurtaada haysta aabbahood maxaa been oga sheegi adigana haddii gabadha sidaa aad rabtaad ka waysa maxaad been oga sheegi len caruur baa laga yaaba inay ku hayso gabadha mise wanaag baa laga yaaba mise gogol baa inay dhex martay gabadha waa qof qaali ah dhegeysta dumarka soomaalida dumarka waa dib waa qaali haddaad ogeen ilan laga yaabaa intaasoo sano waxay ka caraysay in adiga markaas ama ilaalinaysay in adiga ku siiso intaasoo sano waxay dhowraysay xumaan ka ilaalinaysay adiga laga yaabaa markaas si xalaal inaad ku hesho ee kugu sharafta dhegeysta laakiin marka dambe markii laisku dhaco laga yaabaa in haddana xumaan aad ka sheegto qofkii ma wanaag aasan ka sheegin waa adiga haddana waxaa leedahay markaa in in lii xumay ma rabi waxaa leedahay in wanaag baan rabaa in aniga liiga sheego laakiin marka hore adiga qofka wanaag ka sheega adigana wanaag baa lagaa sheegaya tixgeli adigana waa lagu tixgelinayaa ammaan qofka adigana waa lagu ammaanayaa raalli ka noqo qofka adigana raalli waa lagaa noqonayaa War qof walba suu asaga yahay haddii uu jeclaan lahaa qof kale ama sida adiga jeceshahay maanta adigana la jeclow maxaa u xagxagan qofka howlkarka dhegeystan dib aan ugu soo noqonay waa shayga muhiimka ah laba qof markaas u sahli kartana in reerahooda wax badan ay markaas iska qabtaan iskana dabaraan dhegeystayaal waxaa arkaysaa aabbihii hooyadii markaasi dhinac wada ordaya is wada shaqaysanaya waxaa arkaysa gabadhii oo markaasi kartib fara badan gabadhii oo isbeddel keenayso gabadhii oo markaasi dhaqaalaha aruurinayso gabadhii waxaa arkaysa isbeddel xoogan oo guriga bedelayso waxaa arkaysa gabadhii oo markaasi carruurteeda iskuul fiican geysanayso dugsi fiican geysanayso carruurteeda oo barwaaqo ku jiran xitaa laga yaaba wadaadka inuusan waxba haysanin laakiin waxaa laga yaabaa qudaartaasi meesha ay ka gadanayso mise qudaarta ay yaallo inay markaasi dadaal xoogan ku samaynayso waxaa arkaysa gabarh kartib badan ayuutada ay ku jirta qaab wanaagsan ay u isticmaalaysaa waa hagbada qaab wanaagsan bay u isticmaalaysaa waa gabar horkar ah waxaa laga yaabaa wadaadka markaasi xidhada ama mise macamiista waxaad u taqaanay usoo gadaysa siinaysa waxaa arkaysa cimaamada ordaysa bakoorada ordaysa ninka u keenayso ninkeeda way qurxinaysaa laga yaabaa inuu shaqalaan iska yahay waxaa laga yaabaa ninka inuu wadaadka ka xanuunsan yahay laakiin ayada way ordaysa caano iibinaysaa caruurtay quudinaysa caruurtay qurxsan yihiin haddana gurigay qurxinaysa taasi waxay kaga toojimaysaa horkar gabar seexanaysa ma ahan gabar markaasi leedahay waxaa lii taro waxaa lii qabta ma ahan waa gabar boga xiranayso dhexda xiranayso oo markaasi doonayso in wax badan gurigaasi ay ka qabato waxay haddana markaasi leedahay markay usoo noqoto aabihin wax ma siiseen wax ma u qabateen maanta aqalka ma soo bixiseen kaaleesaan samayn kaale ila qabta duqa kaale ila waa dabcan waa gabadha hoorkarka ah waa gabadha xitaa ninka markuu jiifo uu xanuunsan yahay dabcan culays markaasi ninka uusan dareemaynin wuxuu og yahay in gabadha boqoradda ay ka dambayso guriga in wax badan ay u samaynayso xitaa qalbigu kaga ducaynaya wuxuu leeyahay ilaahay wax xun ma tuso ilaahay shar horteeda ma dhigo intuu qal intuu jiifo sariirtuu ku jiro uu xanuunsan yahay daawadii bay haddana ku dadaalaysaa daawadii seexilada daawadaa ka dhammaatay odayga waa in markaasi maanta lacagan u aruuriya waa gabarh horkar ah waa gabar aan cajisaynin waa gabar aan seexanaynin waa gabar muruga doonaysa inay ka saarto qoyskaas laakiin waxaa laga yaabaa shay yar markay soo boodaba in qofka uu dabcan uu isxagxagto asaga nafsadiisa isxagxagana wuxuu leeyahay maxay sidan hadda ka hore gabar baa laga hadda ka hore ninbaa ninkeedaa soo dhacay dabcan waa shid dabcan shil buu galay kadibna lugti baa dabcan dhakhaatiirta ay ka gooyeen kadibna ninkii imuddu guriga joogay xilli casar ah ee markaasi hadal xun ku dhahda ninkeeda waxay ku dhawaad ah waa adiga hadda sariirta soo fuushee aawa waxa hore aad tabcanin jirtay aawe adiga sariirta soo fuushee wixii aad tabcan jirtay aawe ma hadda rabtaa inaan waddada gala aniga aan fariiso meelaha nasiigyada waddooyinka inaan fariiso maa rabtaa kadibna ilin baa kusoo istaagtay ninkii waa laga tegay laakiin waxaa imaaday nin abtigiisa waqtigaas casarka guriga ugu imaaday soo ilinku taa maxaa abti maxaa ku helay abti abti wuxuu dhe maanta waxba mahay xanuun ma ah laakiin wuxuu dhe dhabarka wax ka dareemaya maxaa ilinta kuugu taagan maya ma jirto dhe ilin maxaata nin maanta faraxsan ma tiida sidii shalay aad u sheekinays ma xanuun baa ilaa xalay ugu taagnaa dha intaa wuxuu ceeb qarinaya gabadha hadalkee ku tire habeenkii buu la hadlay wuxuu dhahay walaalay wuxuu dhe reerka ninka beeli jiray masruufi anigu wa haddana reerka waxba u maliyey ma waxaad iga maqashay wax baan u la'ahay laakiin hadalkaadi tiri hadal aan u bogsaday ma ahan laakiin hadal dhaabac xanuun kale ii keena waa la soco dumarka isku mid maaha inkastoo qaar markay xanuunsadaan raggooda ay garab ordayaan ama ay markaas dhinac ka xamaalanayaan carruurtaas ay u koriyaan kuwana markaas waxaa laga yaabaa in ay waxyaalo kale waddo kale ay ku kacaan xun qaar ay laga yaabaa inay lahaan waryaha inay carruurta markaas kaga tagaan xitaa asigoo sariirta jiifa kaga tagay way dhacaan laakiin dabcan dulqaado laga yaabaa carruurtaas aad korinayso inaad hadhow ku nisato laga yaabaa carruurtaada korinayso in hadhow boqor ay kaa boqorad ay kaa dhigaan laga yaabaa carruurtaas in hadhow kula cararaan xajka carruurtaas inay mar walba hooyo hooyo hooyo intay kaa kala galaan intay dhinac bidix hor gadaal markaa dhinac fiiriso wiilkaada markaa dhinac kale fas gabadhaada markaa horta fas wiilkaada markaa gaal fas wiilkaada ilan adigaa usoo xamaashay usoo daash wax badana soo bartay habeenkii markay waqtiyada layliga ama cashirada markaasi hoomwaaga carruurta ay samaysanayaan adigaa garab taagan waryaa ma samaysa cashirkaada adoo samaysan ma seexan kartid ilan hooyo waxaa tahay horkar ah ilan hooyo maxaa tahay furfuran ilan hooyo aan la qaban karin baa tahay laakiin haddii carruurtaada aad ka tagto ka waran oo ninka xanuunsan la calla laga yaaba inaad kaga tagto mise inaad duruufo xumi aad kaga tagto ama lacag la-aan aad kaga tagto mise nolol kale inaad kaga tagto waa shay markaas aan isqaban karin laga doonaya in gabdhaha ay ka waantoobaan oo ay noqdaan gabo- gabdho markaas qalbi furan maskax furan aqli badan noqdaan markaas inaysan firin waxa maanta keliya taagan laakiin noqdaan kuwa mustaqbalka fog fiiriyaan دنا مدى وما
laakiin khubarada marka hore waxay ku leeyihiin dooro qofkaaga qofkaad ka heli karta dhegeysaal qalbi wanaagsan qalbi aad ka heli karta howlkar qalbi aad ka heli karta dhegeysaal qof markaas naf- in nafsadaada u- aa isku huraan laba qof ay isku huraan ninka inuu gabdhe- gabadhiisa oo nafsadiis- nafsadiisa qoyskiisa uu huro halka gabadha nafsadeeda qoyskeeda u hurto howlkar markaas inay labada dhinac noqdaan oo markaas gabadha laga yaaba dhaqaalaha loo dhiibo in markaas ay keedin karto in markaas sida sida doonta ay ka yeelin karin inay noqoto gabar markaasi fahankeeda heer sare gaarsiisan xitaa markay imaato dhegeysa la- dabcan laqa- lacagaha markaas biilka loo dhiibayo waxaa laga yaaba gabdhaha inay ku kala fiican yihiin qaar ayaa markaasi u- raashin ku dhiganayaan qaar ayaa markaasi biilka ga- meel kale wax kaga dhiganayaan qaar ayaa markaasi wax ku aruuraan si reerka hadhow ugu taraan si hadhow garab ninkeeda ugu garab istaagaan waxaa arkaysaa qoys markay ha- laga hadlayo howlkar waxaa arkaysa gabar marka biilkeeda ay dhurayso dhurayso yaa markii dambe waxay leedahay meel ganacsian show furan lahayn markaasoo laga laga wuxuu leeyahay walaalay haddii waa iska tabar dadka iska tabar yar baan nahay mana- maya ma tabaryanin hehe lacag yar waxaa jira xa- lacag yar waxaa jirta aan aruurinaya xaaji oo intan ah marka tani ayaa nagu anf- nagu filan oo wax ba- wax yar ku bilaaban karnaa waxaa laga yaabaa inay ree- meeshaas wax badan ay ka barookobaan noqo gabar karti leh war haddaan ku leeyahay war keli ha ku ekaanin gurigaaga laakiin samee wax waliba suurtagal ah isku day inaad markaas wax walba aa qaban karto kuna da- daafici karto kuna ilaalin karto qoyskaada reerarkaada muhiim suurtagal ah أسقي حياتي howlkar noqo gabar nafsadeeda hurta noqo gabar qalbi wanaagsan noqo adigana nin wan- qalbi wanaagsan oo reerkiisa u qalbifiyo oo xasidnimo iyo xiqdi balaayo ka dheer noqo shaki fara badan iska saar reerkaadan u wanaagsano intaasoo keliya dhegeystayaal shayga dhegeysta lagu leeyahay dooro qofkaaga waayo markaas saddexdaasi keliya muhiimadda ay ka fiiriyaan oo qoyska wuxuu markaasi noqonaya qoys markaasi barakoobay qoys markaasi la heli karin qoys lagu intifaacada dhegeystayaal اشرح صدري eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm codka gobolka qoybar ay dhegeysanaysaa iyo shabakada barnaamijka daadihinaya saaxiibaya waad ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga idaacadda star fm codka gobolka qoybari dooro qofkaaga dhegeyste
من أول dooro qofkaaga waa dooratay maxaa markaasi yaala da- waad markaa dooratay kadib waa dooratay dhegeystayaal qofkaadaa dooratay laakiin saddexda kadib maxaa dhacaya ومجني يا رحمن ilan ma aha keliya shayga dhegeysta waa dooro qofkaaga ama gurigaaga dooro
بني ما يوسد guri wanaagsan cid waliba waxay jeceshahay in gurigooda u wanaagsanaado ama qof waliba wuxuu jecel in gurigiisa u wanaagsanaado sariir qurux badan ay taalo kuraas qurux badan ay taalo horumar qurux badan ay taalo guri laga yaaba kaa fog inaad markaas indhaha ah, ku taagto oo u- u hanqal taagto laakiin waxaa lagu leeyahay gurigaaga dooro waa gurige gurigaa dooranayso bal hadda isweydi bal gur- gurigaa dooranayso waa gurige ma laga helayaa qalbi wanaag يا ma laga helayaa naf in markaas naf- naf hure qof ah ama gabar ah كم ma laga helayaa guri howlkar ah ee ka jirto caruurtii iyo hooyihii iyo aabbihii عن جبريل من رب العرش دليل dooro dhegeystayaal gurigaaga ilaan waxaad arkaysaa gabar markaas leedahay intee joogto gurigaygaan joogaa تكبير dhegeyso dhegeyste nin baa laleeyahay war haye gurigaada ka warran reerka ka warran reerka maxay tahay waa gurigaaga العين قال ilaan sariir baa gurigaaga ku taallaa matras baa ku yaalla mise go- joodari baa ku yaalla gurigaada saarata u geli kartaa oo ogana soo bixi kartaa gurigaada caruur baa kuu joogaan waa gurigaaga hadda ogow
بمجني dabcan guri kalaa seexatay waxaa lagu dhihi war maxaad maanta gurigaaga maxaa ku dhacay maxaa- maa- maxaa dhacay gurigaada ma marti baa ku jirta maanta guri kalaa jiiftaaye ما يوسد maxaa saa lagu dhahay isbayd adiga maxaa saa lagu dhahaya marka waxaa lagu leeyahay gurigaaga dooro haddaa rabta inaad qasri ku noolaato qasrigaa dooro haddaa rabta inaad markaas doqosh ku noolaato doqoshkaasaa dooranaysaa laakiin waxaa laga hadlaya fahan saaxiib meesha fog laga hadlaya markii lagu leeyahay gurigaaga dooro meesha fog ee laga hadlaya arag eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaasha siinaya si barnaamijka uga qayb qaataan saaxiibada dhegeystaha hore qaadka telefoonka ugu jira soo dhow walaal magacaaga oo ku salaamaya halo star f m star f m halo waan ka xumaa dhegeystayaasi xigaa kale qaadka telefoonka siinaya soo dhow walaal magacaaga
dhawa magacaaga
waa faadana dheerasa faadama soo dhowo
waa ku dhashay faraansa baan hore u dhabo Mhm.
hooyooyinka soomaaliyeed ay hore way fiicnaayeene Mm.
marka bacdana baryahan bay soo baxeen cidan ma shalay la dhisoo maanta burburi aniga burburka ma hadlayna fayow
Mm.
dooro gurigaaga macnaheed maxay tahay markii qofka la doorana mee ka dhaadhacsantahay muu fahamsan yahay markii guri uu qofka marka hore gelayo
way ha inaad markaaba guriga markaad dhisaysaan iska dhaadhiciso mustaqbal sagaa fiican su-aal baan ku weydiinayaa
Mm.
haddii maanta lagu arko guri kale adoo jifto maxaa lagu oranaya maxaa lagu leeyahay
waa dhibaato maxaa lagu leeyahay maxaa gurigaada maxaa kugu dhacay ma soo carootay ma soo maaha
haa marka taasi daba socotaa marka dooro gurigaaga haye. Waa sax waa gurigaaga jooga ku ekow
mahadsanid faaduma waa tahay dhegeystayaasha dabcan ee wixii maanta dhan aan sheegaya ayagaa taallaa laakiin waxaan leeyahay dooro gurigaaga meesha fog ee laga hadlaya arag dooro gurigaaga tusaalehan kaaga soo qaatay haddii maanta meel kale laygu arko waxaa le maxaa gurigaaga maxaa ma ka soo guurtay maxaa dhacay gabadhii ma kala tagteen tusaale qoyskan ka hadla aniga dadka hasawa kama hadlayo wixii horena kama hadlayo La- kama hadlayo kala taagitaanka iyo furitaankana kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa meesha iska qaban karaan qoyska fiiri meesha iska qaban karaan gabadha iyo ninka iska qaban karaan dagaalla kama hadlaya laakiin iska qaban karaan isku imaan karaan ilan waxaan ka hadlay in labada qof ay isku qalbi wanaagsanaadaan laakiin waxaan ka hadlay in qof labada qof naftooda isku huraan waxaan ka hadlay lal- qofka kale in markaasi howlkar ay labada noqdaan ama gabadha ay noqoto mise ninka ay noqdo oo duruufaha keliya la fiirin laakiin dooro qalbiga dabcan dooro gurigaaga marka hore gurigaaga dooro star f m soo dhowo
Andoo isaas, magacaaga
magacaaga weye, haye ka qayb qaado
agaraama oo kaas waa madare.
Mhm.
Iyo horta waxaan adiga abdana maarka noo fafaahiyey noo cuni madare.
kaaditaada ka dhiibi marka Marka waxaan waxaan jeclaan lahaa markaan aniga inay dumarka sidaan u dhageystaan. Maalinta khamiista la gaadeen horta inta kale waxay ahayd.
Ah, dabcan barnaamijka dumarka bas kuma eko maxamedow
Dumar kale kama haysa laakiin eh, maxaa dumarka dhaqanka mogtay dhaqanka mogtay hadda anaka diiradda haddana saartay gaar ahaan laakiin eh, aha qalbiga horta bani aadamka waa qalbiga waa run waa isrogsoga madare.
haye nin baad arkaysaa cibaadada baad arkaysaa ma nin baa mar mar oo aad maarta u tukanao cibaadada ku fiican isku fiican yahay marna haddana waa isbedela isagoo maarta isku fiicnaan arkaysa masaajid aadin haye ruux baniaadamkana guriga adi xaafadiis waa sidaas ayada haye ilaahay ka dhigaya maarta qalbiga baniaadamka inaad sirroogo ma garan aha marka iyadoo sida ayada ay tahay aha ninka ragga horta waxaa waaye balo cidiis xaafadiis iyo dumarkii marka waxaa waaye qalbigiis waa isku rogroga Ah, qof maaragtay jaceylka la sheegaya maaha aniga soomaalida jaceyl waxba kama naqaan maarata dumarka soomaalida waxba jaceylka ma aqaanaan laakiin een, iyadoo markii jaceylka laga hadlayo mase la- laga soo tago een, qalbiga qofka aad u hayso muxuu muxuu muxuu noqon karaa gabadha aad u- aad u hayso adiga weeraya qalbiga rag waxaa isku rogroga horta adda xaafadda markay joogo ninka waxyaalo badan baa isha isku dhaca aha nadaafadii sidii raashinka oo ma- macna darre si kale waxyaalo oo mata- iyo r- yacni sariir wixii maarata oo dhaqan bolofka dhexdiisa mhm ninka markii shaqo ku maqan yahay markay adda imaado waa in laga ilaaliyo waxyaalo badan oo maarata isaga oo oo maarata qalbigiisa naca
laakiin ga- taan gabadha iska dhaaf laakiin taada ka hadal Een, muxuu siin karaa een, ninka muxuu siin karaa qalbiga wanaagsan gabadha uu siin kara maxay tahay marka biilka iyo masrafka laga soo tago qalbiga wanaagsan horta marka sidoodaba in lala sheekaysto oo qalbi fiican leh oo niyad fiican leh ku sayrba magal haye maxaa yeelay ninkan hadiiba oo shirki yahay oo qalbigiisa waxa waxa ku jira lama aqaan haye marka inay ninka hooga furfurnaado oo gabadha la sheekaysto oo maaragtay xaafadda markay jooga ilmihii la sheekaysto wakti sii waay aad baad umahadsantahay maxam- een, maxamed aadan salaam shukran aad baad umahadsan tahay dhegeystaha kale qadka telefoonkan siinaya dabcan ee, waxgaradka garaadada oo keli baa fahmayan barnaamijka saaka Ee, dabcan waxaan filayaa in loo jilcin doono dhegeystayaasha soo dhowo walaal magacaaga waan ka gudbaa xegaha kale qadka telefoonkan siina fadlan dhegeystayaasha een, waxaan leeyahay dooro gurigaaga dabcan guriga markii lagu leeyahay dooro ee qofka muxuu dooran karaa maanta adiga maxaa jeclaan lahayd inaad doorato ilaa hadda waxaa lagu keenay guryo qasri casri guryo qurux badan alaab wax walba ku jiro dooraa lagu dhahay maxaad ku dooranaysaa gurigaan so adiga ma dooranaysa eh, khiyaar xorna uma lihid inaad wax doorato star f m soo dhowo walaal magacaaga
waa cabdirasaaq magaalada mandheera cabdirasaaq soo dhowow
waan dhawahay eh, haddii aan gudagala aha
dooro gurigaada macnayda waxaa waaye dooro mustaqbalka fog ilmahaada nufuuska iyo reerka wanaagsan haye
Marka, intaasoo keli miya humaasan cabdirasaaq
السلام عليكم ورحمه wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu Eh, dabcan duqyada u baahanaya hadda walaal magacaaga
الله halkay ku sugan tahay منديرة waa tahay saaka madheero ma barnaamijka qabsadeen haye magacaaga i xasuusi
إبراهيم إبراهيم ibraahim soo dhowo ibraahim آه de ka qayb qaado walaal hada faraha badan iga daa ka qayb qaado barnaamijka دوره قري قاعدة دوره قبطة قبطة المستقبل لو ذاك لهيد واي haye maxaa kaloo ku daraysaa waxaan kaloo ku daraaya qofka aad isla joogta mar walba inaad isfahantaan oo haye
ma garat haye marka isfahan ka dhex maahan hadaad joogto naf faraaqaleeda aad la qabato howsha guriga aad la qabato maad aha oo ay ku fahanto Aha.
hadaad dhiban tahay aha hadday daalan tahay oo ay- adiga iyada fahanta iyadana ay ku fahanto aad iyo aad hadaad jiran tahay maaragtay iyada ka fahanta adigana fahanta ibraahim hadda haddaan ku dhihi lahaa guri dooro guriga dooro leed adiga
guriga
ya
guriga dooro laa ha isha bal guriga dooro leed hadda a- waxaan ku dhihi guri dooro maanta guriga lagu siinaya guriga dooro lix afar guri baa halkan lasoo dhigay guriga dooran leed
guriga diin leh un baan dooran lahay ya
guriga diin leh un baan dooran lahay ma guri markii taa laga soo day lakin guri qurux badan baa halkan soo dhigay mandheera guryaha ugu quruxsan baa lasoo dhigay mid doora lagu dhihi ibraahim guriga dooran leed
guriga igu dhow un baan dooran lahay salaf contain miya mise waa kee dooran leed wax ii sheeg bal
origi maan ku dooran lahay ya
origi aqal horiga aada u maasan tahay waa tahay dabcan dabcan duqeeyada oo kale iyo dumarkii hore oo keliya wax badan fahansan ayaa bahashan jilcin karaan walaal soo dhowo magacaaga
Hello.
waan ku salaamayaa
aad iyo aad kusoo dhaweynaya bakad shukran sheekh cusmaan
ahay abo fiicana haye
aniga waxaan dooran lahaa markaan soo koobo Ah, gabadha wanaagsan oo gaarida ah haye oo ninkeeda garanayso haye guriga markuu ka baxay markuu soo galahayaba sax
inuu ilgo-an yahay markuu Mhm.
xataa guri kasii baxaa warban iska bixi sarwaalkan maanta suuq kuma aadi kartid haye dabeecadan alle oo maasha allah qalbigeeda dabeeca aad wanaagsan oo lala joogi kara aad iyo aad
marka gabar markay un dabka keli iska shidaysa aan ninkeeda ka warqabin oo dabka bal iska ilmaha keli cajara u uqajijic maana wax kala ogeyn taas naag maha haye
horta kow waa inay ninkeeda taqaana sax meeshuu saaxanayo darkiisa cuntadiisa qalbigiisa ilaaliso aad iyo aad gabdhaha cajiibta markay xataa gabadha guriga ninka kasii baxaya waxay leedahay "Ah, war waxaa bal iska bedelo xandhar baa caanil sawirkaa iska bix haye
waxaa weeye cuntadiisa kontroolayso sax
markii ninka hadal ku celina dabeeco wanaagsan ku dhegeysato maskax leh haye aad iyo aad wax u fahmayso sax baraarugsan haye
gabadhu markay waxaa weeye ay ninkeeda wax tartay ilmaheedana wax taraysaa ha sax laakiin in marka guri soo gala guri iska jafanayo alihiisa meel iska saaranayo kaas waxaa weeye naag ma haysto ha
deg yari ka deg deg marka waxaa weeyaan aha
horta marka hore dee nabiga alay salam wuxuu yidhi in kasta oo la yidhi gabdhaha afar baa loo guursadaa mhm tunka xulmaana le arbacin baa la yidhi mhm
oo kasii qaatili midda diinta leh mhm inay diin leedahay markaas horta waa lama huraan laakiin gabadha haddii xasaasijin aqoonin dabeeco wanaagsan leh wax waa bari kartaa sax
naag marka canshareer oo maxaa ku rahdaa iska hurado oo maray cunaysa maray cabaysa maray jiifta ah mhm taas naag ma aha
haye taa marka guriga marka gurigii ma la hela marka haddii taa qofkii guriga ma helay waa la helay ha ha guriga waa laakiin tan jiiftana
ya tan jiifta oo cabayso jiifto taas laga helay sheegayso guriga naag jiifto cunayso cabaysa naag ma aha taas ha marka qofka dabaqu ku jira marka guriga ku jira kaas
guri baaba-ay oo ijaar ku dhacdo ku jira kaas marka yaa bedeli karaa guriga waxaa bedeli kara islaamta islaanta
aa midda kale aha ninka wax kasta hadduu sameeyo wanaagsan yahay aha oo islaantu ay xuntahay geed aad tahay aad iyo aad guriga waa guri baaba-ay sax
marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha allah toosiyo raggan allah toosiyo laakiin ninka markuu gabar cajiiba wanaagsan arko mhm oo wax walba sameynaysa ninkana waxaa waye qalbigiisa waa wanaagsan yahay laakiin een een cus sheekh cusmaanow ee ragga qaar waxaa lagu tilmaamaya weliba kuwa soomaalida in qalbi dumarka aysan u hayinba markay xitaa isyara qabtaan wuxuu leeyahay naabil suma ku siiyey
ma jirto dabeecada ilahi ku abo ninka haddii horta waxaa ka keeni kara qalbiga fiican iyo wanaagga waa gabadha haye hadduu yidhaha warbiilka sii balaayada ilmaha waxa uga jicisay gurigaa sii soo hoyo siiga bax hadduu yidhaha aha meesha naag mataa lagow ha ayadaa laga arkay markuu soo socdo oo guri kusoo socdo oo aad u faraxsan yahay ka gaar guriga maasha allah islaan uu ku faraxsan yahay ilmo uu jecel yahay iyo guri uu jecel yahay gool uu jecel yahay hadduu kusoo socdo aha ninkaa waan u heli anigu aad iyo aad janno yar buu kusii jiraa intuu adduunka tii kala gaaray ah sax
marka waxaa weeye guriga wanaagsan gabadha waay aad baad umahadsantaha sheekh cusmaan shukran adaa mudan aad buu umahadsan yahay sheekh cusmaan dabcan waa sharaxaad yaroo kooban oo qurux badan ayuu dhiibay star f m soo dhow walaal magacaaga هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إساق مرسلو محاسن اه وإساق إسيولو وإساق إسيولو آد بانو نقل صوت إذا عدى لعقل كمي هلاي لعقل نقل مسيلا لكن آد بانو نقل صوت إلى بي بي سي لندن إلى روسيا سوفيت إلى أمريكا إلى براسل ويك صوت كل واحد نقل صوت waa sax
horta niyo waxaad ka hadlaysa saan sheekadu ku maqlay gabar wanaagsan oo reer usoo itoo nin qaba aad iyo aad waxaa laleeyahay dooro gurigaaga dooro
haa haye
waxaan ilaahay ku hagaajinina ma hagaagayin waa sax wax yowmal macfuudka lagu qorina heli maysid hay sax
waa kaasoo ee, nasiibkaada ayaa ku hor yaala marka waxaa waalada wixii nasiibka uu ka hordhiga adiga iskaga qanaco iskala joog Ha- ha iskaga qanac oo ku tag ha waa hebelaas naag fiicanan rabaa iyo mid ah, iga ila shaqaysan rabaa iyo waxaas ka bax foogada abow isaaq mursalow een, haddii aan maanta fursad ku siiyo aan ku dhaho halkan shan guri baa yaalaan oo qurux qurux badan kee dooran leed adiga guriga aad jecesha hadda maskaxda kaaga jira waa gurige kii alle kii ilaahay igu toosiyey ku aan anigu ku toosi kara maba jiraanba maya hadda dabcan ilaahay wuu kugu toosiyeba laakiin hadda guryaha ku yaalaan gurigee jecesha hadda adiga qalbigaada ka jecesha hadda
Eh, guriga aan jecel waa guriga aakara ku kale adduunyada macnaba ma laha kan duunyada igala imow marka kan aakhirada allahna gaarsiiyo kan duunyada kee jeceshahay niyadaada ku jira Eh, abaab baa jira geeriha ii nuglaysaad oo daa hadalkaas saasi weegi horta raalli aan samayn allaa kuga xiran fiiri eh, shaadiga bafuray Eh, fiiri Eh, guriga wanaagsan horta waxaa wanaagsan mataqaanaa gabadhoo wanaagsan iyo ninkoo wanaagsan oo isku tooso ilaahay caruurtooda isu macayo jiirkooda ilaahay isu macayo caruur fiican ilaahay si waxa ka wanaagsan ma laha haye waxaad samaysanaysana ma laha waa wax ilaahay kugu soo dejinayo oo ilaahay kutusayo ebelow yuusuf makano waxaasaan jeclaa ditira been waay waxba laakiin kama jiraan mis- laakiin eh, isaaq mursalo waxa marka hore waxaa lagu leeyahay dooro gurigaaga haddaad dooratana ila waxyaalo badan baa hoos imaanaan adigoo sii ducaysatay adigoo istiqaaraysatay wax walbo yaa meesha soo gelayaan markii qofkii waxaa lagu dhahay dooro gurigaaga dooro
ha guriga adaga dooro haddii lagu dhaha aha hadal ah, ninna si u yeedhin baa la yidhi ninna si u qaaday sax
ninna si u fikiri baa la yidhi ninna si kale u fikir haye
Eh, kii ilaahay kugu toosiyey unbaa gurigaada naag fiican oo oo wanaagsan oo ilmo fiican kuu dhasho waxaad hadalkaada maqlayso oo ilmo adeerta soo dhaweynayso oo labada cidood aan u kala ahayno meel kastaba maaragtay raalli ay ku tahay haddii ilaahay kugu toosiyey nasiibkaada isaaq isaaq mursalow eh, waa gabagabadii su-aal baan ku weydiinayaa haye guri aqal soomaali ah ha kotkoto haye cariish haye iyo salaf contain ha iyo dabaq guri ah ha kay dooro laheyd midkaa Ah, waa wanaagsan ba haddaad kugu dha haddaad ku dhahaysanin macno male hata telefonteega wax macno leh haddaad ku haysanin waayo waa ku- aada umaadsantaha hoosaa laigala hadla assalaamu calaykum aada umahadsan yahay isaaq mursal Eh, dabcan shukran aan leeyahay waa tahay eh, waa nin iska dhicin og dadka waa tahay umahadsan yahay soo dhow walaal magacaaga هلو waa ku salaamayaa
صباح wanaagsan Yusuf waan Shukr- salaamaya soo dhawow
waxaan wallahi haweenka waa haysiine aye waa maryama
ya waa tuma
waa sucaad waa sucaad sucaad soo dhawow sucaadoy Ah, waan ku salaamaya sucaad mandheera haweenka waa haysiine marka waxaan leeyahay bal halaga tartiibiyaan Aan- leeyahay waxa wanaagsan ilaahi waa sax sucaadoy intaad ka bixin
ah adiga ilan dumarkana qayb bay ka yihiin waxaa leeyahay gabadha waa inay horkar noqotaa waa gabadha inay nafsadeeda ninkeeda u hurtaa caruurteeda gurigeeda inay u hurtaa waa sax koormay imaataa inay wax walba nafteeda- nafsadeeda u hurta qoyskeeda
horta walaalo waxaa alla hagaajiyaa hagaagsan ma fahan haye waxaana iyadana ma hagaajin karta adigana ma hagaa waxaa hagaagsan ayaa haga waxaa horta hagaagsan ilaahi hanugu hagaajiya Laakiin- adiga hataa nin dood baatay wax hagaagsan allah kugu hagaajiya laakiin laakiin dadaalki me sucaad dadaal waa jira hadda hadday iyadiba ay dadaalaynin adiga haddaad dadaasho dadaalkaada waxba kuma taraayo waxaa ku fiican haweenka iyo cidda wadaa ninka ragga horta hor kor unbuu kasoo shaqeeyaa maogta laakiin hadda adiga tusaale sucaadaan kaaga soo qaaday waxaa lagu dhahay gu- aan guri dooro guriga dooran lahayd hadda
walaalo guriga aaqiro allah noo sameeyo kan adduunyada macno male marka wa- dabcan waxay- waxaa- waxay u muuqatay in waxba idin isku hay markaa soo ma ahan
aaqirada allah noo sameeyo walaalo adduunya macno male walaalo.
sucaad aad baa u mahadsan tahay dabcan eh, dadka dhan aaqaray ku ordayaan Eh, guriga aaqara lagama hadlayo hadda aaqaran alla hana gaarsiiyo laakiin tii dadaalka dunyadan ku hadlaynaa ama adduunkan ka hadlaynaa haddii gabadha eh, du- adduunka ku wana- eh, ku wanaagsanaato haddii ilaahay baa sheegaba in ah guriga eh, marwatu saalixa gabadha haddii marwa saalixa noqoto dabcan ninkeeda eh, raalli u noqoto ninkeeda raali geliso eh, baariyad u noqoto saalixad u noqoto dabcan haddii aaqare ilaahay uu sheegay in waxaa loogu talagalay waa gabadha eh, dabcan eh, jannada inay ku gelaan raggooda waa shayga keliya u fudud raggiina inay jannada aad ku gelaysaan marka hadda waxaan ka hadlayn sucaadoy eh, dhegeystayaashana u sheegaya bal ah, guriga doore lagu leeyahay saaka dadka inay la fahmaan هذا شيخ عثمان oo kale wuu ila fahmay cisaaq marsal oo kale wuu ila fahmay inkastoo laakiin aaqara iyo eh, dadka inankaas ilaa adii way muhiim sax in lais xasuusiyo laakiin guri dooro waa guriga laiskaga fadhiya saaka Ba- eh, xad- eh, xadraawi wuxuu dhahaa uma- eh, hadda ka hore Abdi Axmed wuxuu dhahay qofba wuxuu ku dhegan yahay waa halkuu daacad kaga hadlo waa hee waa halkuu daacadda hee kaga hadho qofba wuxuu ku dhegan yahay halkuu daacadda kaga hadho soo dhow walaal magacaaga
halow waa kuma
cali gedi cali geedi karbuuna aa bakad salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
waa iska fiican sooma soo dhow waan fiicanahay
show adiga nin khayro baa taan u malen aniga
aa bajalaa baata show bislaan reer ma qabto dee dee wax barnaamijka taama qoseeshow cali geediyow
maya waxaa leeyahay sootiimo haweenka kalsooni hala siiya hala siiyadan Eh, maxaa ula jeedaa
maya hade waxaa la yaabanahay beriyan kalsoonidi ma jirto horta dalcaanta sida ma aho oo maxaa gabadhaada xaaskaada marwadaada kalsooni aad u siinaynin
sida horta ma jirto eegan gowdhe yaa
waxaa sidaa kuu dheh waxaa weeye ha
show waxaa dheh bakad kor muuqaarka ma weli show muuba qaadaninbo maya dee waa inaa kala saartaa dad baa maanta barwaaqo ku jiraan oo reerarkooda ammaan ka sheegayaan oo qurux ka sheegayaan
marka maxay dad oo kuwa mashquul inay beryahan way iska jiraan adiga maxaad ku dhalatay su-aalaa ku weydiiye
waryaa waryaa cali geedi waxaan filayaa maanta inaad nolol wanaagsan aad ku jirto ama reerkii inay qaab wanaagsan ay kugu soo koriyeen sax
sax way ha
marka een, waalidka hadda waxay markii barnaamijkaad soo galaysay waxaad igu soo gashay een, war dumar eh, kalsooni ma la siiyo Eh, ereygaas ma fahmin Eh, waxaana igu soo gortay waryaha hee maqayroo baa tahay
Waayo beryahan yani waxaa ku dhahay bilcaanta kalsooni haddii la siiyeyna Mm, oo midda u damba la siiyana waxay sii samayni wayba ka sii dari maxaad u siinaynin bal su-aasha bal jawaabta maxaa dhacaya haddaad siiso maxaa halaabaya waayo haddii la siiyaan ku dhaho midda u damba aa siisana Mm, waba ku qancayin oo sawinkii horta laisku qancay egan wuu dhammaado oo dadkii wuxuu noqday dad maartay haye ina lawalba yool buu iska higsanaya sax
marka laba hadday kalsooni isa siiso waxaa laga yaabaa inay ku qancin oo ninkan mid u dambe ega imka u dambe u socdo De, marka meel kale ay la jaan qaada adiga laakiin hadda waxaan ka hadlaya barnaamijka ila fahan hadda markaan usoo noqono
Ah,
guri dooraa lagu dhahay guri dooro haya macnaheeda maxaad ku macnayn kartaa fa- aad ku faahfaahin kartaa
guri doon guri doon
aa waa inaa hadee reer aa bilaabo aa dhista waay reer qiimo la-aan mayso marka reerka qiimaha sheegi maxaa daawa leedahay een, kalsooni ma jirtay maxaa marka reerka qiimaha ay sheegaysa maxay tahay
ma yani waxaan ku dhahay sidaa maha sidaan kuu dhahay yani waxaan ku dhahay haddii kalsoonida la siiyana Ah, beryahan sawinkii baa iska xumaado dadka muxuu moodiba wixii wax maarta iska boromagaan marka marka marka marka guriga aad doonayso dooro guriga aad dooranayso marka muxuu yahay hadda cali geedi
maya haddii la siiyaan ku dhahay haddii la siiyo haddii la siiya ka bax haddii aad guri dooraan ku dha guriga aad dooratay guri dooraan ku leeyahay hadda
aa waaba doontaa dee kalsooni waa inaa ruuxi aa kalsooni isku qabtiin waayo markuu guriga uu hagaagi isku qabtiin waaye
aa kalsooni waa inaa horta la kala helo labada qof markay guriga ay qo- la hagaajin rabo haddee ayada kale inaad kaga horeyso ma aha
aa Eh, maxay tahay inaad kalsooni kaga horeyso ma ahan
aa dee laasim ninka mas-uulka unbay kalsoonida raaci laakiin Ah, eh, waaba siisaa ku dhahay kalsooni tii ugu dambay baaba kaa imaatay adiga waxaan u malaya cali geedi in si qaldan lagugu sheekeeya u malaya malaha
maxaa si si qaldan baa laga- lagaaga sheekeeyay shay- ha- halkaadaan dareemayaa
ma yacni kalsooni waxaan ku leeyahay tii u dambaaba samaysay haye
waxaa laga yaabaaba inay maarata maanta aan joogno si hadda aa sheegaysa shaydaan iyo wax baa ku jira waa tira mogtahay haye
marka qofka waxaa laga yaabaa kalsooni tii ugu dambeyn aada qabto ha sax oo ayada ay qabin iyadana eeba qancin oo ay leedahay ninka wuxuu kuu sheegayo waa been iyo laakiin masuul lagaaga sheekin cali geedi in leh qofka wixii aad bartaa ee kugu dhaqdaa
ah ad marka maxay tahay marka waxa kale oo hoosbado adiga aad weli aad si xiladahay
may qofkii kalsooni tii ugu dambeyn kaa siiso Ah, waxaa laga yaabaa qof maaragtay aan baro magaalo reer aan u jeedin oo maaragtay rabo inuu wax ka hadlay aha yaa wuxuu leeyahy bakad m- kuma jiro waxa aad hadda ku jirto kumaba jiro baqad kaluu ku jira haye ama qof kaluba jukaansan oo maaragtay islaan kale
ha haye Yuu- yuu ninki yuu ninkii ku maqan yahay haye
marka qofkii sabinkii baa noqday sabin maaragtay shaydhaanka uu maaragtay aada ooga faa'iidaysanayo cali geedi karibuna mahadsanin saaxiib shukran
ah ma aad baad umahadsan tahay yaa iminka dhegeystayaasha fursadda siinayaa si ay u qayb qaataan barnaamijka heber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan Ah, dhegeystayaal saaka barnaamijka waxaan diiradda ku saareen inkastoo aan qodobo qaar markaasi soo faahfaahinay laakiin waxaa markaasi barnaamijka kusoo guna- kusoo guda- eh, kusoo reebayba ama kusoo gunaanuday dooro qofkaaga dabcan marxalado fara badan ayaa qofka dadka markaasi soo mada soo wada mareen oo iminkan qoyskooda reer fi- meelo fiican ka gaareen qaar markaasi kala baxeen qaar iminkan mar dhow samaysteen laakiin waxaasoo hore iminkan digniir fara badan ayaa horaan qaarkood la sii siiyey qaar ayaa markaasi talooyin qaar kala duwan loo celceliyey laakiin waa la doortay qofkaaga waa dooratay mise gurigaaga waa dooratay laakiin gurigaa dooratay muxuu yahay misweydisay adiga gabadhay gurigaa dooratay muxuu yahay adiga ninka gurigaa dooratay muxuu yahay bal duqeyda markaas ha noo jilciyaan ha loo faahfaahiyaan duqeyda wax garadka ah fahansan arrimahan aadka ugu dundulana dhegeystayaal ilan waxa badan ayagaa la taliyaan moogtahay hooyadana gabadheeda ayaa la- ayadaa la talisaa halka ninkana aabahooda ama dadkooda la taliyaan dhegeystayaal dadka telefoonka dhegeysta iminkan telefoonka ku jira soo dhow walaal qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga ها يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه بس يوسف وشيرار هرتو أبو سلام عليكم شرارو سو dhow saaxiib حافظ إسلي بنجوغا شكرا
يو والله برنامج كورتو وبرنامج برنامج ما شاء الله عجائب بغد aada iyo aad shukran marka horta dhegtii dhegtii wax maqlaysa inay wax maqasho horta dulanshaba mhm waxaan umalay barnaamijkan waa ka faa'iidaysatay aada iyo aad tii xirana haddii allah furaan leen aye
marka waa wax horta aan fiicnay waa idinkan waa ku mahadsantihiin maasha allah barnaamijka raadi ahaan aad ugu mahadsanya iyo adiga oo barnaamijkan qayb waan aad uga qaatay qayb weyn ka qaatayba shukran shiraar
marka haddaan u gudbo mhm
yow maxaan ku raday ii sheeg waa run oo eh, soomaalidu waxay dhahaan gabar guri ku jirto mhm
midda banaanka taagan uma ogolo sax tan banaanka saa- taagan baaba ka saaraysa haye
marka daacadnimadana niyo horta waa waxa eh, dadka ay ku wada dhaqmaan mm
waxa waaye ii sheeg laakiin ogow inta badan ragga ilaahi subxaana watacaala wuxuu faray inay dul qaataan sax
midda kale markaan ka hadlayna xagga yacni gurigaaga dooro mhm ilaahay baaba ka hadlayba oo wuxuu leeyahy hunna sl- hunna libaasa lakum wa antum libaas lawn wa anta libaasa lahunna aada iyo aad meel fog baa la gaarsiiyey ogow sax
marka inaad adiga meesha micno kala baxda aada iyo aad oo micno aad kala baxdo mhm aad iyo aad ba macno weyn baa ku jira macnahaas marka waa dadka inta fahmaysaa yar sax waa sidaas aada iyo aad macno aad u fog baa ku jira ogow aada iyo aad beentaa ma ahana shiraarow ha macnahaas marka inta fahmaysaa yar sax horta macnahaas in laisla fahmo waay rag iyo dumarba Aad.
maaha inaan ragga keli fahmaan rag iyo dumarba in laisla fahmo waay ayadaas qur-aanka sax oo ilaahi subxaana watacaala fiiri oo khalqigaan oo dhan ba abuuriyo koonkaan iskale Mhm.
oo aana daal iyo dhibaato toona kala kulmin mhm oo maanta haddii wanaag lagu dhaqmana ilaahay waxba looma kordhiyo sax haddii maxaan kurada ii sheeg shar laga- lagu dhaqmana ilaahay waxba lagama dhimo sax marka waa inaad fahamta horta aayadda marka ilaahay uu ka hadlayo ibnihaadanka dhexdooda maslaxada dhexdooda uu ka hadlayo mhm
Eh, taas horta allaha nagu anfaco aamiin
alla baa maxaan ku dhahday maanwed ninaan saaxiibna ii sheekay hadal hadday baan kala dhex bax hadalkaaga mogta haye nimaan saaxiibanayn oo familina aan iskunayga ii sheekay haye wuxuu yidhi gabar wadaad ahoo maxaan ku dhahay gabar fiican oo reerkan asharaafta buu qaba haye qabiilka la sheega maaha laakiin ii wad maxaa la sheega ma la sheega cafun aad cafwan ii wad haye cafun cafun waa noqotay marka aad yaa kurada gabadhii adiga waan ogaada gabadha- gabadha wiilkaan aqaanin gabadha ma aqoon laakiin wiilka si fiican baan u aqaan sax
wuxuu yiri nin gabadhii maxaan la deganaa buu yiri magoori haye dhulkaasi ka ganacsano dukaan yar iyo maxaan ku dhahdaa ii sheeg anigii ilmahaygii iskuul fiican iyo waxaan isla helay buu yiri maxaan ku dhahdaa guri wanaagsan oo kaale iska arage aad yaa gabadha marka wuxuu yidhi subaxii baa carruurta laga qaadaa iskuul baa la geeyaa labiiyo tobanka markay tahana loo keenaa baabuur baa loogu keenaa sax ayadoo iska nafsan oo maxaan ku dhahdaan ilmaheeda inay un cuntadoodii waxda ka siiskarta moogaan daalay dhibaato qabin haye ayaanta damba gabar iyada la dhalataan maraykanka ka imaad buyiri sax
gabadhii ba waxay tiri wiil waa soo booqanaya aad iyo aad gabadhii markay soo booqatay nairobi kusoo booqat aha yaa gabadha gabadha waxay ku buufisirinahaade khayrka maxaan ku dhahaa t v bay ku fiirsanayaan maxaan ku dhahdaa eh, isliya aha maxaa maxaa maxaan ku dhahdaa ii sheeg dhulkan duurkaa ku dhigay haye se waxay laga dhexaysa maxaa ku dhigay aad iyo aad marka gabadhii waxay tiri buu yidhi ilaa ilaa waa saaxib meesha khayrka degay waa inaan soo degaayo ta waxaa laga dhexaysa iga soo saar aad iyo aad
gabadhi waa soo raru yiri sax
waxaan keenu yidhi meeshaan ii sheeg islii baan dejiyo yidhi gurigaan lo- loo yaqaan lidi plaza haye
gabadhii haddii muddo ay maxaan ku dhaha wax yar deganada ilmihii maxaan ku dhaha iskuulkii loo soo bedelay oo madrasooyin halkaa lagu xareeyey aha
sheeke gabadha waxaa loo keeninaa waa lagu dhoofinaya nin baa xiriir lagula sameynaya ninkaan waxaad la samaysaa xiriir oo facebookka iyo adela maxaan ku dhahay whatsappka iyo adduunyada laiskala xiriir kala xiriir oo ninkaanaan rabaa inaan boos kaaga gada ee maxaan ku dhahay si hadhow gaalada ay ugu faraxdo oo ay gu- xiriirkiina ay u ogaato halkaa xiriirka la samee marka waxaa sam- saa samayna waa gabadhii la dhalatay waa gabadhi la dhalatay maahan oo qof kaloo dibadda uga imaaday maaha Mm, sax gabadha haddii lir waa lagu dhoofinaya aha
barnaamijkii ba ku dhaqaaqda sax waa naag lixdale ogow haye
barnaamijka markay ku dhaqaaqday oo wax yar ay joogtay oo maxaan ku dhahay ninkii ciddii dukaankii soo xirtay bal carruurta soo fiiri ahaahe Mm, maalinka daadu imaado dadkeen heblaha dadki waa dad isleeya adila maxaan ku dhaha taleefonka umaama si dhib yar oday gacanta ugu soo gala haye saan haddii la dhahay taleefonkii waxaa ku dhahay balaaya ka buuxday waxyaaba ama dad akhyaar loogu talageli aad iyo aad haa waxaan maxay tahay sax warka kuma mashquulina leerniyo haye waaba kaa socdaa haa waaba kaa socda anigu meelahaasaan u socdaa nigaa ku mashquulin aniga maxaan ku dhahdaa ii- eh, eh, eh, eh, magoori iyo meel baadiya iguma haynay sidii aad iyo aad
masaan ahaa gogol baa la dhigtay gogashii marka la dhigtay gabadhi waxay ku dhammaatay gabadhi wiilka inuu furo sax oo weliba arrintaa in lama qarin waa la bandhigay familkia loo bandhigay aad iyo aad arrintii iyo waxay ku war hadlaayeen iyo cajaladii waa la bandhigay si caadi loo bandhigay lama kala qarsan sax adeerde gabadha noo fur baa lihi haye
gabadha waa la fura sax
wiilka ilaahay wuxuu u sahla aha gabar uu yidhi waa ku dhastay oo ilmihii ayagaa gabadhii ilmihii waa ka reebta horta sax gabadhina cur waa iska fasaxa aad iyo aad ilmihiina iskuulkooda horu ku celiyo magoori haye wa wala laabtay gurigii ayada ay degenayd oo oo oo labada qolii fadhiga ahaa aha oo sidiisu cabiran baa wuxuu keenay gabar maxaan ku rahday madarasa inta hadda soo bogtay Mm, haddii ilaahay maxaan ku rahay carcarteeda qabto oo maxaan ku rahay kaala iska araga wax fahmayso asagii bay macallin noqotay ilmihiina macallin bay u noqotay anigana macallin bay kolkaan imaado wuxuu yidhi adoo ilmaha cashar ka dhegaysanaysa baanu imaan buy aad iyo aad bal hebel cashar ka soo bax maxaan haye ku rahay xagga fadhiiso sax kitaabka mow haye maxaan ku rahay cashar ka soo bax
ha ninkaa ma liibaani mase ma liibaani wallaahi ma- meeshaasi waa cashir ee, l- ee, dumarka midna inay wanaagsanaan inay wanaagsan tahay midna inay maaragtay oo dumarka sida iska dhigaan waayo aad iyo aad wuu fiirsa marka qofka horta waxaa waaye maa garanaysaa maxaan ku rahay gabdhaha waxaa la yidhi gabar banaanka joogta gabar Sax.
adilaa maxaan ku rahay ii sheeg midda guriga ku jirta uma ogolo ha inay ka saarta ayay go-aan ku gaartaaba mhm marka waxaa dhihi lahaa labadoodub wallahi barnaamijkiin waa barnaamij ummadda aad u anfacay oo aad u anfacay oo aad u anfacay oo dad badan maanta ay ku waana qaateen dad badan oo waxaa laga yaaba qalbiyadooda isku xumaa inay ku waana qaateen wallahi dad badan baa laga yaaba in ilaahay ku soo hanuuniyeyba aad iyo aad shukran marka nin aad baa idin salaamaya Shiraar.
aad baa idin salaamaya marka reerahana allah dhaqo aamin baan idin saaxib salaamaya.
aad baad umahadsantaha saaxib shiraar saaxibkaas uu mahadsan yahay alaba barnaamijka qayb ayuu ka yahay dhanka siyaasadda uu ka dhibtaa dhanka arrimaha bulshadana qayb ayuu ka yahay waa ninka koowaad uu ku mahadsan yahay shiraar dhegeystaasi weliba sheekadaasi quruxda badan inoo sheegay oo ay fahmaysaan dabcan gabar ee gabdhaha ee mararka qaar maskaxda la kala xadi karo laakiin naagta garaadka leh naagta ee sumcadda wanaagsan iyo mustaqbalkeeda reerkeeda qabato inay rad- inay doo- inay doonayso inay qabato way qaban kartaa gabar waxaad arkaysaa maanta leedahay saada shiraar aad ka arkaysaan ilmihii cashir bay ka dhegeysanaysaa oo ninkii bay farxad gelinaysaa raali gelinaysaa midnaba howl kale iyo arrimo kale gashay waa kaafi kale dheeri adeer gabagabadii baan soo gaarnay bal dhegeysta qadka telefoonkan siiyo soo dhow walaal magacaaga
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu
waxaa ku salaamay walaalo waan kaa qaada walaal magacaaga
faadmo masalaan faaduma masalaani soo dhow faadumay
waa maqlaa hidda nimanka saa u hadlaan iyo bilcaanta hadasho naftarkeed baan dhegeysta hay dhegeyso bal adi bal adigna taada ka dhiyo bal faadumay haye
tayda haddaan ka dhiibto haa dumarka horta isku mid ma aha haye ilaahayga uu maala kala suubiyey sax
nin nin- nin dhaweecad fiican uu geliye tu dhaweecad xun buu geliye nimankana waa saa isku mid ma tan ragga bal ka hadal adiga tan dumarka raggaan u dhaafne
ha nimankana saas waayo de rag iyo dumar wa- way kala yahaan nimankana isku mid ma ku xun iyo ku fiicanaa jir dumarkana waa saas ku xun iyo ku fiicanaa jir laakiin in haddii ragga la yidhaahdo bal iniga guri doorta dumarkana suma haboon in ayagana la yidhaahdo bal inigana guri doorta haa bal iniga guriga dooranaysiin muxuu yahay marka
guriga de waa kii aakhare laakiin kii adduun haddii laga hadlo anakan adduunkan ka hadlana kan aqraab weli maanana gaarin allahna gaarsiiyo aamiin insha allah de kii adduun haddii laga hadlo kii wanaagsan oo ishaa qabanaya maaliboodi haye kan ishaada marka muxuu yahay kan faaduma ishaada qaban
haddii waa aragtaaye ninka oo fiican haddaa aragto oo wanaagsan oo tarbiyo fiican waad liboodaysaa laakiin see ku ogaanaysaa ninka waa nin iska socda weli guri maan la gelin lagaaba inaad markaa guri la gashan nooc kale uu noqon karo laakiin waxaa kaliya aa ku qaadan karta muxuu yahay marka hore a- afkiisa aa ka dhadhasan karto haddii saasaankiisii oo carabkiisa aad ka garanaysaa inuu ay, qur-aan yahay qaalan qur-aan yahay aha inuu muqadaraad ku dhex jiro aha inuu xun yahay waa kala garanaysaa Aan- adiga baa kala qabtaa indhaha kala haysaa aad iyo aad faaduma haddii guri dooran lagu dhah guriga dooran laha adiga
midkii wanaagsan oo ishii qabata maaliboodi lahaa ninda talidayta hadda ka waran haddii shan guri oo isku nooca isku eg eg midkoo doora lagu dhaho waa isku eg egyihiin qaab iyo nashqadii waa hal laakiin shantii waa isku nooc doora lagu dhah kee doora le marka kan dhexe miya kan dambe kan hore kan dambe
midkii un gacanta ii galo maa iskala boodi lahaa oo ishii dala wanaagsanaatay de ilaahay isagoo iiga dhigano waan u arkaa markaas abdulla booda ama adho asan hadhow kaa boodaa aada maasantay faadumay
mideeda kale ninka hadda wuxuu kugu dhahay markuu kula hadlay niyahow adiga ma- islaam ma qabtid miya de ninka waxaaba laga yaaba inuuba gabadha midda ku hayo Waayo.
Waa midda u sheeg nimanka wuu maasan yahay
waa ku salaamay aada maasantay faadumay faaduma salaanay maasantahay mid baan la booda lahaa hadduu la boodu ka booda ka waran waa meesha mid su-aal meesha ku jirta waa iyadana soo dhowo walaal magacaaga adaa u dambeeya qadka telefoonka soo dhowow
halo waa ku salaamaya walaala codka iska gaa fadlan adoo mahadsan haa walaal waan ku salaama see tahay alxamdulilah waan fiicanahay soo dhowow magacaaga ii sheeg barqa wanaagsan waan leeyahay waa xayba gaarisa ah xayiboy soo dhowow habboo qadkan hadda wuusan yahay maxaa u wacan waa seen miyaa lambarkan xayiboy anigu waan ku maqlayaa ma ogi ad in cad- cillad kala wado maya waa codkeen hadda waa ismaqlaa laakiin lama soo wici karo qadka waa rafood adeer haddii intaasoo ruux baa soo wacayaan intaasoo ruux baa dhegeysanayaan intaasoo kun baa soo wacaya isku daya inay soo wacaan hadda aad arkayso qof laba qof aa kuu carinayan qadka haa ma garata waan oo garta saddex hadduu qof kale saddexaad uu soo galo qofka qa- qofka saddexaada qadka kaa saare
waan garta soo dhow xabiiba gaarisa waan dhowo walaal kow dheh haye
hadda guryaha oo mid doora lasi dhahayo ah, waa qofka hadda qalbigiisa wanaagsan un haye
labada ruux ee guriga wala dhisanna waxaa la dhihi jiray ruuxa qalbigu fiican had ninka ninka ninkaan ka hadlaya haye
iyo gabadhaba haye
marka ninka hadduu nin fiican uu yahay nin hadda nimanka qaarkood way boqolkiiba sagaashan isma gaaraan sax
dadka qaar waxaa jira markay kaa maqan yihiin hataa aad dhehayso wallahi muxuu iiga maqan yahay muu ii imaada Nin daqiiqad yar dukaan hadduu kaa gaaro aad ku- aad ku rafaadayso haye
waxaa kalsooni iyo qalbi macaan un waay sax
haddii laakiin eh, qalbigu uu meesha jirinba oo uu dhahayo biil waan ku siiyaa maxaa u baahanta waa iyada biil miyay u baahanta raashin bariis iyo iyo boosho meeshan lasoo dhigo may gabadha rabtaa ah, ma rabtay ogow haye
waxaad arkaysaa kuwa waxba haysanin oo ceer ah oo si fiican ku wada joogaan oo si qurux badan si qurux badan oo wanaag ay ku wada joogaan iskuna kalsoon oo kuna kalsoon haa sax iyo kuwa biil iyo wax walba haystaan oo qaylo ka dhex taagan haye
waxaas waxaa yeelaya qalbiga wanaagsan waay sax
marka waxaan leeyahay xayiboy een, ragga waxaa la yidhahdaa dadka xitaa qaar markay waxay dhahayaan waalidiinta waxay dhahayaan waryaa gabar fiican dooro Een, markii gabar fiican dooro leeyahay waxaa waay guri fiican dooro mala socotaa Haa, sax laakiin waan ku laakiin sugnahay.
laakiin gabdhaha maxaa la dhahaa een, ayagana guri dooro maxaa lagu dhahaa maxaa maxaa lagala teliya ayagana maxay iyagana maxaa la waxaa la fiiriya leeyahay nin fiican rasaal le nin fiican fiirso adiga guriga aad dooran lahayd muxuu yahay aniga gurigan dooran lahaa kolleyto dee guriga arrin kalaa loo wadaa maogtahay haye nin fiican dooraa laga wadaa nin fiican oo qalbi wanaagsan markaa sheekaysanayso qof qalbigiisa kusoo jiidanaa jira haddaan la boodana ka warran mid ah, adiga dooratay
maya maya maya maya haddaa la booda dee berrina meel cidlaa iskaga tegaysiin qofka marka hore banaanka ay ku kala joogtiin Ah, waa inaa qalbidiisa waxa ku jira aad aad akhrisato waa cashirka ku jira laakiin dumarka waxaa la ayaga waxay akhrisan karaan raggan waxaa la- wax ma- ma akhrisan karaan inig maxaad wax ku akhrisataan awoodda halka ka ka keenteen waxaad ku akhristaan ku fahanteen ragga ayagoo way akhristaan maxaa laakiin iniga kaga fudfudud baa leeyahay oo kaga firfircoon Ay, anaka marka hore waxaan ka akhrisanaan kuu sheegay maalin hore aad ka hadlaysa arrintaas ii sheeg he
nimanka waxay dhahayaan gabdhaha lacagay rabaan haye
marka kuwa maxaa la dhihi jiray shilinka maanta uu soo helo hooyad mhm kale aana siinaynin qadkina uu kaa go-ayaa ii wad haye ha waan kugu soo laaban doonaa marka muxuu la sameyni Aha, shilinka uu soo helaba gabadhi ay sheekaysanayaan buu siini sax
Eh, maxaa la dhihi jiray marka hadhow aad guursatana saa unbuu noqonayo lacagta uu soo helaa qof qofkii kale oo niyadiisa kusoo biiro unbuu siinayaa ha haye
marka maxaa la dhihi jiray qalbiga qofka wanaag guriga wanaagsan aad aragto waa qalbiga wanaagsan Ah, adii qodkotay iyo cariish iyo es- waan ka xumaa gabadhaasi xabiibo qadka telefoonka way ku mahadsantahay gabadhaasi waa gabar si kalsooni leh u hadlayso waana waaga mahad celinayaa inkastoo barnaamijka la socota sidaa haddii ay sheegaysa waa- bakado Eh, adigaa u dambeeyaa soo naxirayaa soo dhowo mar kale waa soo waa soo laabtay shiraan waaye laakiin an yaroo dardaaran aan u soo laabtay dardaarankaasaa kusoo xiraysaaba eh, shiraarow gabadhaas iyo wiilkaas oo hadda sidaas loo galay Mm, noloshooda meel bay kasoo bilaabeen aad u hooseyso sax
dee fiicanna way u maraysa aad iyo aad waa la isku diray sax gabadha ayada- gabadha ayada lamana dhoofinin Mm, waxaa loo celiyey maxaan ku dhaha daarfur oo laga soo guursaday baa loo celiyey oo hadda joogta iskaabul ku tahay oo wad- dabcan meel meel cilaa looga tegey meel cilla looga tegay oo caruurtii caruurtiina waa laga qaada nin la-aan way ku dhacday Iyadana waa laga qaatay caloosheeda iyo boggeeda iyo ma garanaysa wa dhinaceeda cidna ma jirto keligeed waay hooyadeeda waaye laha loo geeyo la joogtaa ma garatay oo hadda guri cilay ku joogta iyay ku iyay ku sugan tahay Guri cillo ku noosh- guri cillo maxaan ku dhaha carruurteedana joogin odaygeeda qaaliga shalay meel hoose wallahi ninka asaga aqoon baan u lahay toban kun oo shil asagoo qaato oo day to day ragga ay tababartay buu ahay baraka bisaad kusoo tababartay oo shaqada ay bartay saaxiib aad baad umahadsantaa shiraaro shukran marka aad baan kuu salaamaya marka ha lagu waana qaataan le dadaarkaasa kusoo xiraya aad baad umahadsantahay saaxiibkaas ee qadka telefoonka u dambeeya nooga mahad celinaa shukran shakuran saaxiibada xabiibo gaarisa iyo sidoo kale faadumo masalaani shiraar nairobi caligeedi karibuna sucaad eh, mandheera isaaq mursal isielo sheekh cusmaan dhadhaab ibraahim mandheera cabdirasaaq mandheera maxamed aadan Man- raamu iyo faadumo mandheera aad ayuu umahadsanyihin saaxiibada barnaamijka ka qayb qaatay saaka nooga mahad celinaya shukran shakuran shukran jaziila dhammaantiin Ah, sidaasi nabadgelya saaxiibada Eh, dabcan guri dooro weli dad yar oo keliya ayaa meesheeda dhigeen laakiin waxaan leeyahay hala barto hala fahmo guri dooro macnaheeda waa mahadsantihiin duqeyda keliya fahmayaan iyo weliba gabdhaha wax soo arkay oo garaadka leh gabdhaha ma aha kuwa yaryar ma aha sida xabiibo oo kale iyo faadumo ma aha gabdhaha dumarka waaweyn baan ka hadlayaa siddeetanka jirka toddobaatan jirka ah lixdan jirka ah ayaan ka hadlayaa saaxiibayaal sidaasi nabadgelyo waad mahadsantihiin waxay noo ballanaa maalinta berito arrin- dabcan xaaladda guud ee wadanka maalinta jimcaha insha allah yuusuf bakad wuxuu leeyahay isma dhaafna saaxiibayaal